الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد يقول الله تبارك وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين suurat huud ayaan ku soo dhex jirnay aayadii lixaad ayuu darsigani ka bilaabanaya alla subxaana wa tacaala wuxuu yidhi mid socodka ma jirto fi lardi dhulka dhexdiisa ilaa hadday jirto cala allahi alla dushiisa ayay ahaatay cala allahi alla dushiisa ayuu ahaaday risquhaa risiqeeda wayaclamu wuxuu ogyahay alla mustaqarahaa meeshay ku sugantah wa mustawdacahaa iyo makaano wadaacadhigideeda meesha la wadeecadhigay ee la ammaano dhigay kullan mid walba oo daabada iyo risqigeeda iyo meeshay ku sugantay iyo meesha la wadeecadhigay ah kulli intaasoo dhan fii kitaabin kitaab dhexdii bay yihiin yay ahaadeen mubiinin oo cad ayadda waxay muujinaysaa ilaahi subxaana wa tacaala inuu makhluuqaadkiisa gacanta ku hayo kana warhayo daabadda waa inagii soo marna waxaynu yidhahdaa wax kastoo dhulka dushiisa ku socda ayaa daabadda hadda laga wada lafley dhulka dushiisa ku socota ma jirto hadduu xayawaan yahay hadduu cayayaan yahay bini aadan yahay jin yahay nooci doonu yaal ilaa hadday jirto risiqeedu ilahay dushiisu ah ilahay baa subxaana wa tacaala kafaalo qaaday oo damaano qaaday risiqeeda meel alle meelay joogtaba risiqeedu waa ugu tegaya maxaa yeele waa loo qoray waa wax u qoran taasi waa xagga maamulka ta kale alla wuxuu ogyahay subxana wa tacaala mustaqarqarka waa meesha ay ku sugan tahay xaggay joogtaa ilahay waa ka warhaya mustawdacana waxa weeyaan makaanu wadaacadhigidda weeyo meesha oo xeradii iyo hoygeedii ah sidaas waa tafsiir waa tafsiirkii suurat lanca kusoo marnay baa lagu fasiriyo yastaqaraha wax qonaysaa fi larxaam sugnaanshaheeda oo laga wado iyo iyo caloosha hooy markay ku sugnayd ilahay waa ka wahayay wamustawdacahana waxay noqonaysaa qalbiga iyo dhabarka aabe markay ku jireen mustawdac waa intay dhabarka ku jireen oo ayna sooba goyn mustaqarkuna wuxuu noqonayaa waa raximkii iyo makaankii intayna dhalan laakiin raximka ay ku jireen sidaas suurat lancaam baynu kusoo marnay wamaa min daabatin mid socoto ma jirto fi lardi dhulka dhexdiisa ku socoto oo tukumaysa ilaa hadday jirto cala allahi alla dushiisa ayuu ahaaday risquha risiqeed ilaahay baa yani xilkaa isa saaray inuu risiq masruufo oo risiq siiyo wayaclamu alla wuxuu ogyahay mustaqarahaa meeshay ku sugan tahay buu ogyahay meeshay joogto wuu ogyahay subxana wa tacala wamustawdacahaa makaanu wadeeca dhigideeda meesha la ammaano dhigay oo hoygay gelaysay ah taana ilahay waa ogyahay subxana wa tacaala kullun mid walbaana oo arrimahaa ka midi fii kitaabin kitaab dhexdii buu ku sugan yahay mubiinin oo cad waa looxulmaxfuudka kulli waxaasoo dhan oo looxulmaxfuudkay ku yaalaan wa huwa alle alladii midka waya khalaqa abuuray assamaawaati samooyinka abuuray waalarda iyo dhulka fii sittati ayaamin lix beri gudahood ku abuuray wa kaana wuxuu ahaa carshuhu alla carshigiisu cala lmaai biyo korkood buu ahaa liyabluwakum wuxuu u abuuray samaawaadka iyo dhulalka liyabluwakum inuu idin imtixaano daraaddeed ayukum kiineba axsanu wanaag badan camalan xagga camalka walain qulta haddaad dhahda nebiyow inakum idinku mabcuuhuuna kuwa la soo bixinayaa tihiin min bacdi lmowti dhimashada kadib layaquulanna waxay odhanayaan aladiina kuwii kafaruu gaaloobay in haadaa kani ma ahaanin ilaa sixrun sixir mooyaane mubiinun oo sixirnimadiisu cadda alla subxaana wa tacaala samaawaadkiiyo dhulalka ayuu abuuray lix beri gudahood buu ku abuuray waynu soo baranay carshigiisuna biyo korkood buu ahaa waxaa laga wadaa intaan samaawaadka iyo dhulalka la abuurin carshiga ilaahay biyo korkood buu ahaa biyo ayuu korkoodaa biyaha maxaa ka hooseeyo biyaha hayay ilahay baa garanaya subxana wa tacala laakiin carshiga oo makhluuqaadka ugu sarreeya oo samaawaadka iyo dhulalkaba ku wareegsan carshigaasi intaan samaawaadka iyo dhulalka la abuurin biyaha ka hooseeyo biyo korkood buu ah sidaasay aayaddu sheegaysa xadiidka nabigeenuna sal lla alay wasalam sidaasuu isaguna sii caddeeyey niman reer banuu tamiim la yidhahdaa nabiga u yimi sal lla alay wasalam markaasaa nabigu wuxuu ihi sad nabiga weydiiyeen akhbirnaa can awali hada alamri bay dheh arrinkan yani jiritaanka wixii ugu horreeyey noo sheeg bay dheh maxaa ugu horreeyey waxyaabaha markaasaa rasuulku wuxuu ihi sal lla alay waslam kaana allahu qabla kulli shay ilaahay wuxuu jiray wax walba hortii buu alla jiray subxana wa tacala isagoo wax makhluuqa jirin buu ilaahay jiray subxana wa tacala wa kaana carshuhu cala almaa carshigiisuna biyo korkood ayuu ahaa wa kataba fi lawxi lmaxfuudi dikra kulli shay lawxilmaxfuudkana wuxuu ku qoray wax walbuu ilahay ku qoray subxana wa tacala marka wa kaana carshuhu cala almaa waa intaan samaawaadka iyo dhulalka iyo makhluuqa la abuurin carshiga ilaahay subxaana wa tacala wuxuu ka korreeyey biyo korkood buu ahaa waxaa loo abuuray samaawaadkiiyo dhulalka loo abuuray liyabluwakum ayukum axsanu camala in laydin imtixaano laydin jirabo kiineebaa camal fiican u fiirso meeshaan waxaa waxay muujinaysaa danta laga leeyahay samaawaadkan iyo dhulalkan iyo khalqigan iyo waxa laysku hagaajiyey danta laga leeyahay waa adig adigaa lagu fiirinaya lagugu tijaabinaya bal in laydin kala saaraa la doonaya kiina camalka wanaagsanna la ogaado midka camalka xunna la ogaado kadibna maalin ilaahay idiin abaalgudo ayaa la sameeyey saasay qorshuhu ku socdaayo dhulalkan iyo samaawaadkan iyo buurahan iyo waxa laysku habeeyey ujeedada laleeyahay waa adiga adigaa lagu socdaa adiga yaa lagu fiirinayaa bal wixii ilaahay kuu abuuray inaad ku hagaagto iyo inaad ka leexato saas macnaha lama odhanin marka liyabluwakum ayukum ayukum axsanu camalan baa la yidhi ayukum aktaru camalan lama dhig kiina camal badan lama dhig maxaa yeelay badnaanshaha camalku muhimad buu wuxuu leeyahay markii wanaag uu la socdo asalku waa wanaagga camalka camalkuna wanaag wuxuu noqdaa markii shareecada ilaahayna waa u waafaqsan yahay marka labaadna ilaahay dartii loo sameeyo labadaa shardi iyo ruuxa samaynayo inuu ruux iimaan la yahay ayb walain qulta inakum mabcuuduuna min bacdi lmowti waxaa laga wadaa nimankan kula jooga haddaad ku tidhaahdo markaad dhibataan kadib waa laydin soo celin doonaa waxay ku odhanayaan waxaasi waa wax sixir ah sixir iska cabdi in haada wax kale ma ahan qur-aanka ku wadan qur-aanka sheegaya waa laysa soo saari doonaa waa uu sixir bay dheh wax kalou yamas waxba kama jiralmal wa huwa alle aladii midka way khalaqa abuuray asamaawaati samooyinka abuuray waalarda iyo dhulka fii sittati ayaamin lix beri gudahood ku abuuray wa kaana wuxuu ahaa carshuhu alla carshigiisu cala almaai biyaha korkooda ayuu ahaa intaan la abuurin kuwa wey liyabluwakum inuu idin imtixaano daraaddeed buu alla samaawaadkiiyo dhulalka u abuuray ayukum kiineebaa axsanu wanaag badan camalan xagga camalka bal saad u kala fiicnaataan baa laydin fiirinayaa kadibna maalin baa laydinku talagalay ruux walba abaalgudkiisa la siin doono walain qulta haddii aad tiraahdo inakum idinkuma bacuutuuna kuwa la soo bixinayaa tihin min bacdi lmowti dhimashada kadib layaquulanna waxay odhanayaan alladiina kuwa kafaruu gaaloobay in haadaakani ma ahaanin qur-aankiihi ee isa soo saarida sheegayahay ilaa sixirun sixir mooye wax kale maaha sixirkaasoo mubiinun cad oo iska cad maanaa sixirnimadiisu iska cad walain akharnaa haddaan digdhigno canhum xaggooda alcadaaba cadaabkii haddaan ka digdhigno ilaa ummatin muddo intii laga gaadhayo muddadaasoo macduudatin la tiriyey layaquulunna waxay odhanayaan maa yaxbisuhu maxaa xabisaya maxaa celinayo cadaabka xalibayo reebay alaa hooya yowma maalinka ya'tiihim uu imaanayo laysa muusan ahanin cadaabkii masruufan mid la jeedin canhum xaggooda mid laga jeedin muusan ahaanin waxaaqa waxaa hareereeyey ama ku degay bihim iyaga maa kaanuu waxay ahaayeen bihi isaga yastahzi-uuna kuwa ku jeerjeersan haddii cadaabka laga dibdhigo oo qabashadii la qaban lahaa loo dibdhigo wakti ilaahay qorsheeyey oo tirsan aan badnayn oo ilaahay ku talagalay loo dibdhigo waxay odhanayaan cadaabkan la sheegayo eed leedihiin cadaab baa idinku imaanaya maxaa dibdhigay maxaa xanibaya oo reebayo la imaan laya maalnookeed saasay leeyihin maanaa waa degdegsanaya rabbi wuxuu yihi subxaana wa tacaala maalinka uu imaanayo laga leexin maayo maalin buu ilaahay ku talagalay maalinkaa hadduu yimaadana ninna kama jeedin karo cadaabkaa kama leexin karayo wixii ay degdegsanayeen oo ku jeesjeesanayeen ahayn cadaabka la sheegaya awa waxankaas waa uu la sheegayaa soo wax dhaca ma ay saada ku hayeen wixii baa ku habsanay bu rabbi subxaana watacaala oo ku degay markaasi waxa wey talag fara kuma jirta wey macnaha walain akharnaa haddaan dib dhigno canhum xaggooda ilaa alcadaaba cadaabkii haddaan ka dib dhigno ilaa ummatin muddo intii laga gaarayo kelimatu ummatin qur-aanku macaani fara badan buu isticmaalaa yani ummadda muddo waa loo isticmaalaa qayb waktiga ka mida sidan oo kaleeto waxaa kaloo qur-aanku u isticmaalay alimaamu lmuqtada bihi imaamka lagu daydo ruuxa lagu dayda la raacsanya waa la yidhahda ina ibrahima kaana ummatan qaanitan lilah waxaa kaloo loo isticmaalaa bimacna almilla ina wajadna aaba'ana cala ummatin wa ina cala aathaarihim muqtaduun yani waxaa laga wadaa marka diin iyo dariiqa laga wada jamaacana waa loo isticmaalaa oo koox dadka ka mid ah macaani fara badanoo saasuu qur-aanku u isticmaalay kelimatu umma halkan laakiin waxaa laga wadaa qayb waktiga ka mid walain akarna haddaan dib dhigno canhum xaggooda alcadaabu cadaabkii haddaan ka dib dhigno cadaabkii lagu hanjabay ilaa ummatin qayb waktiga ka mida inta laga gaadhayo macduudatin taasoo la tiriyey oo aan badnayn shayga la tirin karaayo waa shay yar macna layaquulunna waxay odhanayaan oo dhahayaan maa yaxbisuhu maxaa xanibayo reebaya cadaabkaas maxaa reebay maad keentid haddaba saasila waa degdegsanayaan macnaha alaa hooya yowma maalin yatiihim uu imaanayo laysa muusan ahaanin cadaabkii masruufan mid la jeedin canhum xaggooda mid laga jeedin muusan ahaaninoo laga duwi maayo waxaaqa waxaa degay ama hareereeyey bihim iyaga maa kaanuu waxay ahaayeen bihi isaga yastahzi'uuna kuwa ku jees-jeesa cadaabkay adduunyada markay joogeen degdegsanayeen oo jees-jees daraaddii ay lahaayeen aaway iyo beenin ay beeninayaan daraaddeed kiibaa ku habsaday walain adaqna alinsaana halkan dhaqanka bini aadamka ayaa laynoo sheegayaa iyo dabeecadiisa walain adaqnaa haddaan dhadhan siino alinsaana insaankii haddaan dhadhan siino minaa xagga naga xaalay ka ahaatay raxmata naxariis xagga naga naxariis ka tago haddaan dhadhan siino uma kadibna nasacnaaha naxariistii aan siino minhu xaggiisa aan ka siino inahu isagu laya-uusun waa mid quusasho badan kafuurun oo kufrin badan wey walain adaqnaahu haddaanu dhadhan siino insaankii nacmaa xaalad nicmo iyo barwaaqo leh haddaan dhadhansiin bacda daraa mid dhibaato leh kadib xaalad dhibaato leh kadib mid barwaaqo leh iyo nicmo leh haddaan dhadhansiino xaaladaa dhibaatada lehoo masad ku taabatay layaquulanna wuxuu dhahayaa dahaba wuu tag way tegay asayi-aatu xumaayaalkii waa tegay cannii aniga xaggayga waa iga tegay inahu isagu markaa la fariixun waa mid faraxbad mid farax badan weye mid farxayo weeye fakuurun oo faan badan ila aladiina kuwii mooye sabaruu sabray oo wa camiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha wan wanaagsan ulaa'ika kuwaasi lahum waxaa u sugnaatay maqfiratu dembi dhaaf wa ajrun iyo ajir kabiirun oo weyn insaanka dabeecadiisa waata haddii inta yani waxa wey aanu naxariis dhadhansiina barbi subxana wa tacaala naxariis xaggana ka jigt waxaa laga wadaa adduunyada loo barwaaqeeyo oo caafimaad la siiyo oo xoolo la siiyo oo nabadgelyo la siiyo oo naxariista ilaahay subxaana wa tacaala la siiyo kadibna naxariistii laga faydo laga siibo waxaa laga wadaa laga siibidda isagoo raalli ka ahayn baa xoog lagaga qaado naxariistii laga qaado markaasi wuxuu bilaabayaa quusasho mustaqbal inuu khayr dambe oo dhanna ka quusto wixii horay loo sameeyeyna inuu ku kufriyo uuba macnaha wax wey diido iyo uusuntu waxay kun u noqonaysaa khayr dambe oo dhan wuu ka quusanaya bas weyaan bule aniga maaragtay yani waa ii dhammaatay khayr dambe oo dhan waa ka quusanaya kafuurkana waxaa laga wadaa wixii barwaaqo ahaydee hadda ka hor la siiyo oo dhan intuu halmaamo buu ku kufrinaya wa kaanahu weligiiba inaan waxba sinin baad moodaa taasi waa xaaladaasoo naxariisna u horeysay waxaa looga dambaysiiyey yani xaalad dhibaatale baa uga dambaysay haddii xaaladda yani waxa wey aanu middaasi waxa weeye haddaanu naxariis dhadhansiino naxariistii laga qaado tan kalena waxa weeye haddii aanu dhadhansiino xaalad nicmo leh xaalad dhibaato leh baa u horeysay xaaladii dhibaatada lahayd baa laga qaaday mid barwaaqo iyo nicmo leh baa loogu bedelay markaana wuxuu bilaabayaa kibir iyo farax iyo qooq iyo faan buu bilaabaya waaba saasu binaadam haddii barwaaqo uu helo waa kibirkaas iyo qooqaas iyo ilaahay siiyey oo uusan xusuusanin iyo addoommadiiyo uu iska weynaysiiyo oo faan iyo kibir buu ku kacaya haddii inta laga qaado mid dhibaatole loogu bedelana wixii ilaahay siiyey horena wuu ku kufrinaya wax dambana ma rajaysanaye quusad baa ku dhacaya macnaha bini aadamku waa sidaa ma bini aadam oo dhan ba maya ila aladiina aam ila aladiina sabaruu wa camiluu saalixaat dadka muminiinta iyagu saas maa macnaha bini aadamku sina kuma roono sina kuma roono oo gaalka iyo inta gaala raacyada ah sina kuma roono haddii dhibaato la taabsiiyana xaalkoodu sidanu noqon haddii barwaaqo la taabsiiyana xaalkooduna sidanu noqon marka sina kuma roono oo waa halo siduu ilahi subxana wa tacala ku sheegay laakiin dadka sabirka iyo camalka saalixa laga helay kuwaas iyagu kuma jiraan ila aladiina aamanuu ila aladiina sabaruu wa camiluu saalixaat sabaruuda waxaa laga wadaa xaaladii shidada iyo dhibaatadu markay qabsato way sabraan wa camilu saalixaatina waxaa laga wadaa xaaladay barwaaqada helaanna ilaahay bay u shukriyaan oo saalixaad iyo daacay la yimaadaan maxay leeyihiin qoladaas ulaaika lahum maqfiratun dembidhaaf bay leeyihin dembidhaaf waxay ku leeyihiin yacni maadaama ay macnaha waxa weeyaan ay sabreen sabirkaasi wuxuu keenayaa ay in ilahay u dembidhaafo subxana wa tacala macayi xadiiska nabiga sal lay slam waa ka nabigu odhanaya ruuxa muslimka wax kastoo asiiba xataa qodaxda mudaysaba ha noqotee ilaahay dembigiisuu ku tiraya hadduu ku sabro marka waxa weya ulaaika lahum maqfiratun dembidhaafka waxay ku helayaan waa sabirkii wa ajrun kabiirun ajirka weynna waxay ku helayaan waa camalkii saalix ah xaaladii barwaaqada ay ku jireen shukri bay la yimaadeenoo camal saalix ay ku dadaaleen iyo ilaahay subxaana wa tacala inay aqoonsadaano raalli geliyaan ajir weyn bay halkaa ka leeyihiin macana saas weyaan xadiidka nabiga sal lla lay waslam waa ka odhanaya yani ruuxa muminkaa ruuxa muminkaa dabeecadda uu leeyahay waxa weeye in haddii uu barwaaqo helana uu shukriyo oo sidaas uu khayr iyo ajir u helo haddii dhibaata ku timaadana inuu sabro oo sidaa ajir iyo khayr uu ku helo labada xalow bini aadamku waa mar uu barwaaqaysan yahay iyo mar uu dhibaataysan yahay hadduu dhibaataysan yahay waa sabraya hadduu barwaaqaysan yahayna waa shukrinaya xaaladiisu noo wada wanaag buu nabigu salawatu rabbi waslamu caleyh laakiin gaalku isagu waa kan yani sina isagu kuma roono tanna kuma roono tanna kuma roono walain laadaqnaa haddaana nasiina barbiri subxana wa tacala alinsaana insaankii minaa xagga naga xaalay ka ahaatay raxmatan naxariis uma kadibna nasacnaaha naxariistii aan siibno minhu xaggiisa aan ka siibno inahu isagu la ya-uusun waa mid quusasho badan mustaqbalka wax dambaba iima dambeeyuu leeya bas waa ii dhammaatay kafuurun waya mid kufrin badan wixii horay loo siiye naxariistii horena wuu kufrinayaa oo waaba halmaamaya macna waaba diidayaaba walain adaqnaahu haddaanu dhadhansiino insaankii nacmaaa xaalad nicmo leh bacda daraa'a xaalad dhibaato leh kadib xaaladaa dhibaatada lahoo masathu taabatay xaalad dhibaato leh oo taabatay kadib xaalad barwaaqiya nicmo leh haddaan taabsi aanu dhadhansiino layaquulanna layaquulanna wuxuu dhahayaa dahaba waxaa tegay asayi'aatu xumaanyaalkii way tageen cabdii aniga xaggay wixii xumaan oo dhan iga tagtay bas wixii hadda ka dambeeya barwaaqo dhib dambe igu soo noqon mayso dhib dambe is arki mayno halkaasu ka baxaya inahu isagu la farixun mid farax kibir badow mid farax kibrow farax caadiga maaha laakiin waa farax uu ku jiro nooc macnaa wax way xadgudub ah fakuurun mid faan badan weyanoo addoommadana u faanaya naxariistii ilaahay iyo khayrkii la siiyeyna waa ku waa farax oo kibir ku jiro iyo xadgudub buu la imaanayaa addoommadana waa u faanaya macna ila aladiina kuwii mooye sabaruu sabray dhibaata markay taaganta oo wa caamiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha warwanaagsanna sameeyey markay barwaaqada ku jiraan ulaaika kuwaasi lahum waxaa u sugnaatay maqfiratun dembi dhaaf sabirkaa ay sabreen baa loogu dembi dhaafaya wa ajrun ajirna wuu u sugnaaday kati kabiirun oo weyn oo jannada ah camalka wanaagsanaya xaaladda ay barwaaqada ku jiraan ayay macnaha wax way taana ku heleen iyo sabirkaba falacallaka taarikun bacda maa yuuxaa ilayka wadaa'iqun bihi sadruka an yaquluu lawlaa unzila calayhi kanzun aw jaaa macahu malak falacallaka waxaad mudan tahay taarikun inaad tahay mid ka tegaya nebigu bacda maa shay qaarkii yuuxaa la waxyoon ilayka adiga lagu waxyoon wadaa'iqun iyo inuu cidhiiryamayo bihi kaas maagaasi sadruka laabtaadu inuu ka cidhiiryo unzila maa la dejiyo calayhi dushiisa kanzun xoolo badan oo kaydama lagu soo dejiyo aw amase jaa-a muuyimaada macahu la jirankiisa malakun malak muuyimaado inamaa anta adigu nebigu nadiirun diga un baa tahay wallahu allana calaa kulli shayin wax walba dushiisa wakiilun mid loo tala saarto oo wakiila way xifdiyoy aayadani waa samaysiin nabiga sal alay wasalam baa waxaa la leeyahay waxaad muudan tahay wixii lagu waxyoonayay qaar ka mida inaad ka tegayso oo qaarkaasi waa qaarka ay dhibsanayaan gaalada ayaga macnaha waxay yani cadaadis iyo beeni iyo dhib iyo wax walbay u geysteen nabiga sal lay slam marka nebigu inuu ka tegay ma aha laakiin cadaadiska haysta iyo culayska ka haysta nimankan gaalada ah baa waxaa la doonayaa in la samaysiiyo nabiga la dejiyo sal lay slam lacalla waa taraji iyo tawaquc weeyaano tawaqucuna inuu dhaco laazim ma ah sidaas daraaddeed nabigu kama tegin salawatu rabbi wasalaamu calayh ee waxaa laga wadaa culayska ku haysta waxaa suurtogeli karta inuu kugu xambaaro wixii lagu waxyeelay qaar ka mida inaad ka tagto oo qaarka iyagu ay dhibsanayaan qaarka ilaahyadoona wax ka sheegayaan qaarka ayna doonaynina taasaad mudan tahay baa laleeyahy ama laabtaaduba ina cidhi laabtaaduna cidhiidhiyanto wixii lagu waxyooday qaarkii in laabtaadu ka cidhiiryanto oo aad qalbigaaga gasho inaad istiraahdo maba iska daysaaba maadaama macnaha dhibba kugu soo gaadhaya ama dhibsanayaanba dadkii taas ha laga yaaba waxaana arrinkaa keenaya inay yidhaahdeen maa lagu soo dejiyo kanzi kayd maa la siiyo xoolo fara badan maa la siiyo ama malag u markhaati kaca maa lala soo dejiyo waxaa la yidhi nebi maxamedow adigu dadkan qalbigoodana wax ma gelist xoolo badanna ma haysat malag soo diritaankiisa hawshaada ma aha innamaa anta nadiirun diga umbata hawshaada ma rabtaa xiilkaagu waa inaad digniinta geersiiso wax walbana ilahay baa loo tala saarta subxana wa tacala macnaha waxay yidhahdeen wa qaaluu maa lihada arasuuli yakulu acaama wayamshi fi laswaaq muxuu ahaa rasuulkan cuntadana cunahay suuqyadana wareegay waxay rabeen rasuul nooca aan ahay suuqana aan marin cuntana aan cunin nooc kale ka samaysan si kale u samaysan bay rabaan marka arrimahaasoo kaleeta a nabiga sal lay waslam qalbigiisa waxoogaa cidhiidiya yaa ku keenay tiibaa marka lagala hadlaya waxaas ha u abayeeli baa laleeyahy falacallaka hadalka ama su-aal baad ka dhigi kartaa oo waxaad dhigi kartaa falacallaka afalacallaka ma laga yaabaa oo ma mudan tahay taarikun inaad tahay mid ka tegaya bacda maa shay qaarkii waxaa la waxyoonayo ilayka adiga lagu waxyoonayo waxa lagu waxyoonaya qaarkii inaad ka tagto ma mudan tahay oo ma laga yaaba way macana wadaa'iqun inuu cidhiiryamo bihi bacdigaa qaarkii bacdigaa daraaddii sadruka laabtaadu inay cidhiiryanto bacdigaa iyo qaybtaa ay dhibsanayaan daraaddeedna inay laabtaadu cidhiiryanto oy ka cidhiiryanto waxan ay diidayaan inaad sheegto ood gudbiso ma laga yaaba way arrinkaasa ma dhici kartaa macnaha wax way hayeelow arrinkaas yuusan kugu xambaari yuusan kugu kallif saasaa la leeyahy ama fa lacallaka waxaad sideeda u daayo jumla khabariya ka dhigo istitaabta ka daayo markaaska tawaquc buu noqonaya tawaqucuna inuu dhaco laazima sida shardiga oo kale way saan horey usoo maray falacallaka ma mudan tahay ama falacallaka waxaad mudan tahay taarikun inaad tahay mid tegaya bacda maa shay qaarkii waxaa la waxyoonayo ilayka adiga lagu waxyoonayo waa saasoo bulshada cadaadiskeedu waxyaalo fara badan baa laga yaabaa inay ku garan mariso oo haddii aad isleedahay waxan haddaad gudbiso amaa dhibkaa soo gaadhaa oo lagu dacayriyaa oo yani waxaway gacan ku gaadhaa oo waxaa laga yaabaa wixii waajibkii ku saarnaa qaar ka mida inaad ka gaabsataba marka saa hayeeli baa laleeyahy wixii la doonayaha kaa soo gaadhay xilka adigu gudo oo gudbi falacallaka taarikun bacda maa yuuxaa ilayk wadaa'iqun iyo inuu cidhiiryamayo bihi kaa sadruka laabtaadu inay la cidhiiryamayso an yaquuluu inay yidhaahdeen daraaddeed sababta laabtu la cidhiiryamayso ama mehe qaarka uuga tegayo waa tan an yaquuluu inay yidhaahdeen darteed lowlaa unsila maa la dejiyo calayhi dushiisa kanzun xoolo badan oo kayda maa lagu soo dejiyo waanu maadad waa kan faqiirka miskiinka waxba haysanine maad kayd lagu soo dejiyo kayd ha xoolo badan maa la siiyo hadduu doonayo in la raaco ow amase jaa-a muu yimaado macahu la jirankiisa malakun malag muu yimaado u markhaati kacay oo garab socdo daba socdo ku hayo waa rasuul ilaahay muu lasoo la soo raaciyo inamaa anta adigu baa layidhi nabiow nadiirun diga umaad wallahu allana calaa kulli shayin wax walba dushiisa wakiilun midka loo tala saarto isagaa wakiilkaa rabbi subxana wa tacala am yaquuluuna ma waxay leeyihin iftaraahu been abuurtay maxamed saasay leeyihin qul waxaa rabaa fa'tuu la imaada bicashri suwarin toban suuradood la imaada milihi oo isagoo kale ah muftarayaatin kuwaasoo la been abuurtay wadcuu u yeedha man istatactum ciddaad awoodaad oo min duuni illahi alla ka sogo in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheegay fain lam yastajiibuu haddaynan ajiibin lakum idinka oo arrintaa aynan idiin ajiibin faclamuu waxaad ogaataan annamaa unzila in la soo dejiyey uun bicilmi illahi cilmiga ilahay inuu lagu soo dejiyey ilaahay ogaashihii baa lagu soo dejiyey cilmigiisa wa an laa ilaaha mid xaq lagu caabudana inuusan jirin ilaa huwa isaga mooyaane saa ogaada fahal antum idinku ma tihin marka muslimuuna kuwa hogaansamaya ma tihin ma isdhiibaysaa marka waxay leeyihiin maxamed baa been abuurtay qur-aanka jeebkiisuu kala yimid isagaa soo urursaday kadibna ilaahay baa igu soo dejiyay buu dadka u sheegay waxaad tidhahdaa arrinku hadduu saas yahay la imaada toban suuradood oo isagoo kale a keenay bicashri suwarin milihi toban suuradood oo isagoo kale ah oo la been abuurtay ood idinku samayseen bal la imaada le waxaynu ku soo marnay suuratu yuunus suuratin min milihi suurad isagoo kale ah marka markii hore waa kaan soo sheegnay waxaa la yidhi qur-aankan oo kale la imaada markay la iimaan kari waayeen baa hoos loola soo dego waxaa la yidhi toban suuradood keena tii markay awoodi waayeen baa waxaa la yidhi hal suurada keena marka way kala didno saasuu kala sameeyey halkii suuradna keeni waayo marka marka toban suuradood keena oo la been abuurtay weliba arrinkaa waxaad u yeedhataan cid kastood awoodi kartaan alla ka sokow haddaad run sheegaysaa maxamed baa abuurtay hadday run tahay cid kastoo dhan intaad kaashataan ood u yeedhataan bal toban suuradood keliya keena le hadday idin yeeli waayaan baa le fain lam yastajiibu la fain lam yastajiibuunaasi laba meelood ba way u noqon kartaa in lala hadlayo dadkii muminiinta oo la leeyahay fain lam yastajiibuu lakum hadday idin ajiibi waayaan oo arrinkaa aad keena ku dhahdeen ay ku guuldaraystaan hade markaa waxaad ogaataan cilmi ilahay buu kusoo dega sheega qur-aanku cilmi ilahay buu kusoo dega cid xaq lagu caabudana ma jirto oon alla ahayn ayaguna waxay sheegayaan waa uu beensaa unbaad ogaanaysaa wey waxaa kaloo suurtagala fain lam yastajiibuu lakum hadalkaa in loo jeedinayo ayagii loo jeedinaya gaalada oo waxaa laga wadaa fain lam yastajiibuu ilaa waxaa la yidhi wadcuu man istatactum ciddaad kari kartaanoo dhanna u yeedhali fain lam yastajiibuu lakum kuwaad u yeedhanayseen eed kaalmada ka rabteen hadday idin ajiibi waayaan kuwaad lahaydeen warkaalaya qur-aan beena aan samayne loogu kaalmeeya hadday kuwaasi idin ajiibi waayaan ood kaalma ka weydaan oo arrintii idinla samayn waayaan hadde waxaad ogaataan markaa cilmi ilahay baa lagu soo dejiyey maxamed jeefkiisa kala imaan cid xaq lagu caabudana inaysa jirin alla mooye arrinkaa ogaan in gaalada lagula hadlayana waa suurtagal oo waad dhici kartaa macnaha ma isdhiibaysaa way marka fahal antum muslimuuna kuwa islaamaya oo isdhiibaya madki hogaansamay am amase am bal iskaba dhaaf waxaasi yaquuluuna an yaquuluuna ma waxay leeyihiin iftarahu been abuurtay maxamed baa been abuurtay qul waxaa dhadaa nebiyow fa'tuu la imaada bicashri suwarin toban suuradood oo mitlihi kaloo isagoo kale ah qur-aanka oo kale ah keena leh xagga fasaaxadiisa iyo balaaqadiisa iyo axkaamtu jidaynay iyo waxa horey u dhacay oo ka warramaya iyo mustaqbalka waxa soo socda oo ka sheekaynaya wax kula mid amal keena leh toban suuradood oo isagoo kale ah keena muftarayaati tobankaas suuradood oo la been abuurtay oo idinku jeekiina kala timaadeen wadcuu u yeedha man istatactum ciddaad awoodaan min duuni illahi alla ka sakow in kuntum hadaatii saadiqiina kuwa run sheegay insi iyo jinni waxaad kari kartaan oo dhan arrintaa la kaashada fain lam yastajiibuu haddaydan ajiibin lakum idinka haddaynan idiin ajiibin oo ay la iimaan kari waayaan arrintaa hadday ku guuldarraystaan oo keenadi aad dhahdeen ay yeeli waayaan faclamuu waxaad ogaataan annamaa unzila in uu la soo dejiyey bicilmi illahi ilaahay cilmigiisa uun in lagu soo dejiyey qur-aankani ilaahay cilmigiisa iyo ogaanshihiisa lagu soo dejiyey alla xaggiisaana laga soo dejiyey wa an laa ilaaha waxaa kalood ogaataan an laa ilaaha mid xaq lagu caabudo inuusan jirin ilaa huwa isaga mooyaane waa mabda'a qur-aanku taqriirinayo qur-aankii cilmi ilaahay buu ku soo degay muxuu xambaarsan yahay laa ilaaha ilaa huwana waa mabda uu xambaarsan yahay ee fahal antum idinku muslimuuna kuwo isdhiibayo hogaansamaya matihin من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا ينقصون من كان عندي هذا من عندي كان هذا يريد من دون الحياة نرشى الدنيا إليت وزينتها قروح ذلك نوفي ونؤوفين ونميستري إليهم إياك وحا نؤوفين إلا أعمالهم عمليالك ولا نؤوفين إلا فيها الدنيا نحن والحال بانو أعماشنا نؤوفين إلا فيها الدنيا نحن لا يبخصون أن لغا نسقابين لا يبخصون أن نسقابين إلا لغا إمين فيها نحن أولئك قواسي الذين قوي ليس أيضا أهالي الله إياك في الآخرة آخرة نحن أين أسغنا إلا النار النار موي وحبط وحابري ما صنعوا وحي صنعيين فيها نحن يعني آخرة نحن كبري وباطل وحابري ما كانوا وحي أهي يعملون قوة بين وابري معنى الوحوي دقوا الله لنوى الدنيا دون لنوى آخر دون نينك الدنيا دون الدنيا أولو ujeedo kale iyo dan kale male meeshan uu joogo wuxuu u nool yahay uun calooshiisa iyo farjigiisa iyo yani danahaas adduunya waxaan ahayn oo uga shisheeya ma jiro qasad kaliya ujeedo kale male nina hammigiisa iyo murugtiisa weyn aakhar u socdaa oo tabaabushihiisa iyo diyaargarowgiisa waa aakharo labadaasaa la kala yahay midka adduunya doonaya iyo quruxdeeda camalka uu samaynayo abaalgudkiisa adduunyada unbaa lagu siin aakhara waxba uma jiraan saas maana hadduu aakhara tagana wixii camal ahee uu la yimid oo dhan maadaama adduunyada lagu siiyey abaalgudkii lagu siiyey isagoo waxba u welin buu tagay sidaasi waa tafsiiroo culimada qaar baa maraya laakiin tafsiirkay u badan yihiin culimada salafku waxa weeye ayaddu waxay ku saabsan tahay dadkii samaynayay adduunyada markay joogeen acmaal korka markaad ka fiiriso aad isleedahay waa acmaashii aakharo acmaashii ilaahay dartii loo samayn jiray khayrka ahayd ayuu samaynaya laakiin ilaahay dartii uma samaynaya dal adduunyuu ku doonaya salaad buu tukanayaa ilaahay dartii uma samaynaya ha lagu maqlaya ha lagu sheeguu tukanaya wuu jihaadayaa danuu wataa madaxnimo doon weyn yacni waa ammaan doon ujeedooyin kaluu leeyahy cilmi buu faafinaya ujeedooyin iyo qasab kalu leeyahy acmaashii khayrka ahay ilaahay loogu dhowaan lahaa wuu samaynayaa dan adduunyuuna wataayo ama waa magacdoon ama maahe ha lagu sheego ama waa kursi doon ama waa xoolodoon waa dheefdoon ee ilaahay dartii uma samaynaya ruuxa noocaasa ayay aayaddu ka hadlaysaayo waxaa la leeyahay camalkaas korka kore camal khayrka ah niyadiisa ka xumaatay oo qasadku ka kharimay camalkaasi wixii abaalgudkiisa adduunyadanbaa lagu siinay saas man samafalkuu samaynayo waxaan kadaata adduunyada unbuu ku heli ha wixii uu doonayay hadday mid la qadaray aato ilaahay adduunka u qadarayna wuu heli haddii kaleeto camal aakhare u yaalla majir yani waxay la mid tahay oo kaleeto man kaana yuriidu alcaajilata cajalnaa lahu fiiha maa nashaau liman nuriid middan degdegayso adduunyada ninkii doonaya waxaanu rabnaanu u dadejinaynaa ciddaanu rabnaana siinayna waman araada alaakhirata wasacaa lahaa sacyaha wahuwa mu'minun fa ulaa'ika kaana sacyuhu mashhuura ninkii aakhara doon ana dadaalkeediiyo camalkeediina la yimaadana camalkiisa waa looga mahadcelin saasuu ku lehy subxana wa tacala marka qolyahaasaa laga hadlaya man kaana ciddii ahaada yuriidu mid doonaya oo waxaa la doonayaa ruuxu camalka uu samaynayo inuu ilaahay keligii u sameeyo qasad kale oo dhan inuu ka dhartiro wax kale uusan meesha soo gelinin maxaa yeele nebigu sal lay slam siduu sheegay saddexda berrito naarta ugu horgeli doonta waa nin deeqsi ahay wax bixin jir nin mujaahid ahay oo dagaalami jir nin caalim ahaa oo diinta aqoon fiican u lahaa saddexdaasaa naarta ugu horreyn doonta saddexdaba naarta waxaa ugu hormariyey camalkaa khayrkaa ay samaynayeen ilahay dartii maynuu samayn jirin ujeedooyin iyo dara kale kalahay dadka naarta ugu horreynaya waa kuwa maxaa yeelay waa khaa'in oo yacni camalkii aakhare ayuu ku gabanayaa gabaad ka dhigtay uu aakhare uu ku gaadho adduunyadiisa ku gaadho macana man kaana man ciddii kaana ahaaday yuriidu mid doonaya alxayaata adunyaa noloshan adduunyo ninkii ahaaday mid doonaya wasiinataha iyo quruxdeeda ninka ujeedadiisu taa ay tahay nuwafi waanu oofini ilayhim ayaga waxaanu oofinayna acmaalahum camalyaalkoodii baan u oofinaynaa fiiha adduunyada dhexdaan ugu oofinayna waxay sameeyeen adduunka unbaa lagu siin walxaal hum iyagu laa yubkhasuuna aan laga dhibaynin oo laga nusqaaminaynin fiiha dhexdeeda ulaaika kuwaasi aladiina kuwa wey laysa ayna sugnaanin lahum iyaga fi laakhirati aakhira dhexeeda aynan u ahaanin oynan u sugnaanin ila naaru naar mooye wax kaloy aakhira kuleeyihin ma jiro naar mooye waxay adduunyada ku sameeyeen aaway waxabita waxaa buray maa sanacuu waxay sanceeyeen fiihaa aakhira dhexdeeda ayuu ku buray ama fiiha fi dunya adduunyada dhexeeda waxay ku sameeyeenna waa buray wa baailu waxaa kaloo wa baatilun mid buray wey maa kaanuu waxay ahayn yacmaluuna kuwa sameeyaayu waa buray xabita maa sanacuu waxay sanceeyeen waa buray waxaa kaloo buray waxay samaynayeen oo dhanna waa buray manaa ilahay agtiisa xubaya wax yani halbacaan lagu nisay afaman kaana cala bayinati min rabbii wayatluuhu shaahidu minhu wamin qabli kitaabu muusa imaama waraxma midkaa adduunyada u xishay oo adduunyo mooyaane aan ujeedo kalaba u noolayn iyo ruuxa ilaahay subxaana watacaala diintiisa ku dul sugan labadaasaa la yskala dhigay wuxuu rabbi yihi subxana watacaala afaman cidda kaana ahaaday calaa bayinatin xujo cad dusheeda oo min rabbii xagga rabbigii ka timi oo wayatluuhu uu raacayo bayinadaasi ayaa waxaa raacaya shaahidun mid markhaati ah oo minhu alla xaggiisa ka yimid wa min qablihi kan hortii shaahidkan hortiina waxaa raacayay oo raacay kitaabu muusa muuse kitaabkiisa baa isaguna raacay imaaman xaal uu yahay muuse kitaabkiisu mid lagu dayro wa raxmatan xaalu naxariisi ulaaika kuwaasi yuminuuna kaas iyo afaman kaana calaa bayinatin min rabbihi ninka tilmaamahaa leh ma lamidba kaman laysa kadalika ruuxaan saa ahayn saasocday ruuxaan saa ahayn oo intaa haysan ma lamidba ulaaika kuwaasi yuminuuna waxay rumaynayaan billahi bihi qur-aankay rumaynayaan waman yakfur cidii ku kufrida bihi qur-aanka oo min alaxzaabi isbahaysatada ah fannaaru naar ayaa mawciduhu meesha loo yaboohay ah yacni meesha loogu ballan qaaday waa naarta jahannamo falaa taku ha ahaanin fii miryatin shaki dhexdii ha ahaanin minhu qur-aanka xaggiisa shaki haka ahaanin falaa taku ha ahaanin fii miryatin shaki dhexdii minhu qur-aanka xaggiisa inahu maxaa yeelay inahu isagu alxaqu xaq weeye oo min rabbika xagga rabbiga ka yimi walaakina akthara annaasi laakiin dadka intooda badani laa yu'minuuna ma rumaynayaan ruuxa ku dul sugan calaa bayinati min rabbihi meeshan waxoogaa waxaa ku jira fahamkeedu waxay u baahan tahay in aada loo fiirsado dhowr tafsiirna way ku jiraan meesha waxaa yaalla bayina wax la yidhaha shaahidna waa yaalla shaahid labaadna waa yaalla bayinatin min rabbihi buu ku dul sugan yahay xujo cad iyo burhaan cad buu ku dul sugan yahay xagga rabbiga ka tim burhaanta waxaa raacaya mid markhaati u ah kaa markhaatiga u ana waxaa ka horeeyey oo isaguna markhaati labaada kitaabkii nabi muuse sidaasaa le bayiinadani maxay tahay marka sida ibnu kafiir uu marayo waxa weeye bayiinadu ee uu rajaxayo bayiinadu waxa weeyaan waa fitrada bini aadanka markuu dhasho wuxuu ku dhashaa toosnaan iyo qalbi hagaagsan buu ku dhashaa qirsanaad ilaahay uu qirsan yahay buu ku dhashaa fitrat allahi alatii fatara annaasa calayha iyo axaadiista nebiga kullu mawluudin yuuladu cala alfitrati say kutusayaan ruuxu caqiido toosan buu ku dhashaa markuu adduunyada imaanayo bayinatin min rabbihi waxaa laga wadaa fitradaasaa laga wadaa wayatluuhu shaahidun minhuna waxaa laga wadaa markhaatiga waa waxyiga ilaahay soo dejiyey oo nabiga lagu soo dejiyey jibriil keenay nebi maxamed soo gaarsiiyey nebi maxamedna ummadda soo gaarsiiyey maxaa yeele waxyiga ilaahay soo dejiyey wuxuu u markhaati kacayaa caqiidadii hagaagsanayd ee qalbiga ku jirtay ee lagu dhashay ee toosnaanta ahayd fidrada ahayd ayuu u markhaati kacaya waxyigan qur-aanka hortiila waxaa arrintan ka markhaati kacay isaguna kitaabkii nebi muuse oo fidradaa toosnaanteeda iyo caqiidadaa wanaagsan ee fidrada ah waxaa kaloo horay uga markhaati kacay isaguna kitaabkii nebi muuse lagu soo dejiyey marka shayga bayiinada cad iyo burhaanta cad waa fidrada lagu dhasho marka markhaatiga koowaad ee ka markhaati kacayna waa qur-aanka markhaatiga ka horreeye isaguna raacay ee ka markhaati kacayna waa kitaabkii nebi muuse sidaasi waa tafsiir oo ibnu kaiir barayo uu rajaxayay macna tafsiirkaasi haddii layska maraayo wax mushkila kuma jirto waxaa kaloo isagana tafsiira culimada qaarkood ay marayaan in la yidhaahdo bayinadani bayinatin min rabbihi bayinadani waa qur-aanka bayinatin min rabbihi waa qur-aanka labada markhaati markhaatiga hore oo uu yidhi wayatluuhu shaahidun minhu waa xujajka iyo baraahiinta iyo mucjizooyinka qur-aanka ayaa laga wadaa markhaatiga koobaad wayatluuhu waxaa raacaya bayinadaas shaahidun markhaati oo minhu qur-aanka ka tirsan waa xujajkiisa iyo baraahiintiisa iyo mucjizooyinka wey ayb kitaabka markhaatiga labaadna waa kitaabkii nebi muuse oo qur-aankan xaqnimadiisa ayuu ka markhaati kacayo isaguna waa markhaatiga labaad marka waa bayinadu waa qur-aankii markhaatiga koowaadna waa mucjizooyinkiisa iyo baraahiintiisa isaga ka mid ahoo ka tirsan markhaatiga labaadna waa kitaabkii nebi muuse oo ka horreeyay ay culimada qaarkood marayaan labadaa tafsiirkaa doonto adiga marmacna kitaabku marka waxaa la leeyahay bayinadaa ruuxa ku dul sugan markhaatiyadaana u haysta iyo mid aan intaa midna haysanin ma isku mid baa oo adduunyo raacay labadaasi ma siman yihin maya isku mid maaha wey macana kitaabkii nebi muuse lasii tilmaamo waxaa la yidhi waa mid lagu daydu ahaayo la raaco naxariisna waa ah ulaaika yu'minuuna bihi kuwani iyo kuwaasi ayaa rumaynaya qur-aanka waa muminiintii nebi maxamed raacday salawatu rabbi wasalaamu caleyh ciddii ku kufrida oo isbahaysatada ka mid a isbahaysatada axzaabta waxaa laga wadaa ummadaha kala gedisan waxaa laga wadaa quraysh iyo yahuudi iyo bulshooyinkii kale isbahaysatada faraha badan ciddii ka mid oo ku kufridaayay naar ayaa meesha loo yaboohay ah nebi maxamed waa ka shakiil xaqnimadiisa waa xaq xagga rabbigaaga ka yimid dadka intooda badanna ma rumaynayaan buu rabbi subxana wa tacaala afaman cida afaman macida kaana ahaaday calaa bayinatin xujaaca dusheeda tafsiirka hore iska maray afaman macidii macida kaana ahaaday calaa bayinatin xujaaca korkeeda oo min rabbii xagga rabbigii ka timi oo fidradii ilaahay ku abuuraya oo wayatluuhu bayinadaa uu raacayo shaahidun markhaati oo minhu alla xaggiisa ka yimid oo qurwaxyiga soo degaya qur-aankii ila fidradii uu ka markhaati kacaya wa min qablihi shaahidkan hortiina kitaabu muusaa muuse kitaabkiisii ayaa raacay oo isaguna ka markhaati kacay imaaman xaal uu yahay kitaabkii muuse mid lagu daydo wa raxmatan isagoo naxariis isagoo ah ninka arrinkaa dushiisa ku sugan markhaatiyadaana u haysta hee kaman laysa kadalika ruuxan saasoo kale ahayn ma lamidba bayinadaa ruuxaan ku dul sugnaynaya isagu ma siman yihin maya adduunyada midka raacay aayadahana soo sheeganaya kanimiyay siman yihiin maya isku mid maawe macna ayib ulaaika kuwaas yu'minuuna way rumaynayaan bihi isaga ayay rumaynayaan waa kuwa bayinada ku dul sugane ulaaika kuwaas yu'minuuna way rumaynayaan bihi qur-aankay rumaynayaan waman yakfur ciddii ku kufrida bihi qur-aanka oo min alaxzaabi isbahaysatada man yakfur ciddii ku kufrida bihi qur-aanka min alaxzaabi xaaluu isbahaysatada ka mid yahay fannaaru naar ayaa mawciduhu meesha loo yaboohaya meesha loo yaboohaye loogu talagalay inuu galo waa meeshaas falaa taku ha ahaanin marka fii miryati shaki dhexdii minhu qur-aanka xaggiisa shaki ha kaga sugnaan maxaa yeele inahu isagu alxaqu xaqa weye min rabbika xagga rabbiga ka yimi xaq xagga ilaahay ka soo degayo sidii ilaahay usoo dejiyey waxbana laguma siyaadin waxbana lagama dhimin walaakina akara annaasi laakiin dadka intooda badani laa yuminuuna ma rumaynayaan waman adlamu yaa ka dulmi badan minman cid yaa ka dulmi badan iftaraa abuurtay cala allahi alla dushiisa kadiban been ku abuurtay ulaaika kuwaasi yucraduuna waa la bandhigi calaa rabbihim rabbigood dushiisa loo bandhigi wayaquulu waxay dhahayaan waxay odhanayaan alashhaadu kuwa markhaatiyadihi haaulaai kuwani aladiina kuwii wey kadabuu beeniyey kadabuu been sheegay calaa rabbihim rabbigood dushiisa ku been sheegay alaa hooyay lacnatullahi ilahay lacnadiisu cala aalimiina aalimiinta dushooda ha ahaato aladiina aalimiintaasoo yasuduuna jeediya dadka ka jeediya can sabiililahi jidka ilahay ka jeediya oo wayabquunaha jidkii raadiya ciwajan qalooc la raadiya wahum iyagu bilaakhirati aakharana hum iyo yukaafiruuna kuwa beniye kuwa ku kufriya ulaaika kuwaasi lam yakunuu maynan ahaanin mucjiziina kuwa caajisgelin kara alla kuwa caajisgelin kara maynan ahaanin fil ardi dhulka dhexdiisa kagama fakan karaan xoog iyo xeelatooda wamaa kaana ma ahaanin lahu iyaga min duuni illahi alla ka sokow min wliyaaa kuwa u hiiliyana may helayaan yudaacafu waa la labanlaabin lahum iyaga alcadaabu cadaabkii baa loo labanlaabi maa kaanuu maynan ahaynin yastaiicuuna kuwa kara asamca maqalka wamaa kaanuu maynan ahayn yubsiruuna kuwa arka ulaaika kuwaasi aladiina kuwii weeyey khasiruu khasaaray anfusahum nafyaalkooday khasaareen wadalla waxaana lumay canhum xaggooda maa kaanuu waxay ahayn yaftaruuna kuwa been abuurtay allahi kadib yaa ka dulmi badan cid ilaahay dushiisa been ku abuurtay ma sabiday alla subxana watacaala oo ama ilmuu dhalayyi ama wuxuusan xalaalay wuu xalaalayi ama sharcigii uu soo dejiyey mid lamidaa laygu soo dejiyey been abuuradka noocaas oo kalea ruuxa ku kacay yaa ka dulmi badan kuwa noocaasa ee ilaahay ku been abuurtay rabbigood baa loo bandhigi maalinta qiyaamadka markaasaa markhaatiyadii baa waxay odhanayaan kuwani waa kuwii rabbigood dushiisa ku been sheegay lacnad ha ahaato daalimiinta dushooda macnaheeda sida xadiidka nabigeena kusugan sal alay wasalam maalinta qiyaamada marka la yimaado ruuxa muminka ilaahay uu khayrka la rabo intuu meel asturoo qarsoon la geliyo ayuu alla subxaana watacala wuxuu usoo bandhigayaa dembiyaduu galay dembiyadiisii baa la baraya kansoo kii hebel hamagaha maalin heblaad gashay yacni wakti hebel baad gashay meel heblaad ku samaysay markaasuu qiranaya haa rabbi waa jirtaa kulli dembiyadiisii marka la qirsiiyo ayaa markaa kadib rabbi wuxuu leeyahy subxana watacaala adduunyadiina anaa kaa asturay haddana waan kuu dhaafay buu rabbi leeyahy subxana watacala meel qarsoon oo cid kale ayna kala ogeynna waa lagu xisaabinaya waa loo ceelqarinaya amaa gaalada iyo munaafiqiinta sida xadiiska ku dhugsugan sal lay waslam nabigu wuxuu yihi wa ama alkaafiru waalmunaafiqu fayaqulu alashhaadu haulaai aladiina kadabuu calaa rabbihim alaa lacnat llahi cala alaalimiin laakiin gaalada iyo munaafiqiinta horta waxaa lagu xisaabinayaa meel loo wada joogo kadibna markhaatiyadii oo dhan baa waxay odhanayaan kuwani waa kuwii rabbigooda dushiisa beenta ku sheegay lacnad ha ahaato dushooda kuwa aalimiinta ah ooy ka mid yihiin ilaahay dushooda lacnad hayelo naxariistiisaa ka fogeeyo saasa lagu dhahayo macna marka waa maalinta qiyaamada ayaa saa lagu odhanaya markhaatiyada meesha joogana malaa'igtii baa ka mid oo waxaa ka mid ah khalqigii kale oo arrimahooda ogaay la socday baa ka mid a waxaasoo dhan baa lacnadaya macna yay yihiin kuwaas kuwa sidaa lagu odhan doono maalinta qiyaamada ilahay inta loo bandhigo waa kuwe waa kuwa dadka jidka ilaahay ka jeedin jira oo ka leexin jiray jidkana qallooc la raadin jiray inuu jidku qalloocsamo oo tuusnaantan iyo wanaaggan uu ka leexdo ayay raadin jireen dadkana jidka ilaahay way ka hor istaagi jireen oo diintay ka hor istaagi jireen oo ka leexin jireen aakharana wayda deeliyeenoo maba aynan rumaysnayn kuwaas weeye kuwa maalinta qiyaamada la lacnadi doono mar dadka markhaati kacaya inta markhaati kacaysa kulligood ay saa ku odhan doonaan waa la fadeexay wey macnaha adduunyada markay joogeen maynan ahayn kuwa ilaahay caajis geli kara yacni xoog iyo xeelatooda ilahay kumayna caajis geli kara kamana baxsan karaan kamana dhuudan karaan ma caajis geli karaan ilaa allah subxaana watacaala markay u tagaanna wax u hiiliya ma helayaan wax ilaahay cadaabkiisa ka qabta ma ay helayaan wax wax u tara ma ay helayaan ayaguna wax ma qabsan karaan cadaabka ayaa loo labanlaabayaa adduunyada markay joogeenna maynan awoodi karin inay maqlaan xaqa kuwa xaqa arkana maynan ahayn waa tilmaan kale adduunyada ku lahayn adduunyada dadka ayay diinta ka hor istaagi jireen ama xoog ama xoorahooda ama macnaha ay u isticmaali jireen inay diinta dadka kaga leexiyaan qool warka mid waa midda ta labaadi waxa weeye maa kaanuu yastatiicuuna samca wamaa kaanuu yubsiruun xaqa inay maqlaan ama arkaanna maynan awoodi karin maxayna u awoodi karayn leanna wama jiraan fma agnaa canhum samcuhum walaa absaaruhum walaa afidathm min shayin id kanuu yajxaduuna biaayaat illah maqalkooda iyo araggooda iyo qalbiyadoodii waxba maynan tarin markay ilaahay diintiisa ka jeedsanayen oy diinhayeen xaqa diinayeen marka inna waa ku yaalaan dhagana waa ku yaalaan laakiin waxba ma aha maadaama aynan ilaahay wuxuu ugu talagalayba u isticmaalaynay waxaa laga soo qaaday sidii iyagoon awoodi karin oo kaleto waficlan wasaas wa ficlan wasaas ninka kaleeta wax kastoo dhan dhagihiisu waa qaban karaa laakiin xaq kaalay dhegaysa haddii la yidhahdo dhagihiisu xaqa ma maqli karaan nihiisa wax kastoo dhan wuu ku fiirin laakiin war xagga kaale ku fiiriyo ku akriya haddii la yidhahdo indhihiisu ma xamili karaan uma dulqaadan karo waxya maa kaanuu yastatiicuuna samca wamaa kaanuu yubsiruun kuwaasi waa kuwa naftooda khasaaray buuna bu yihi subxana wa tacaala waxyaabahay been abuuran jireen adduunyadana way ka lumeen aakhira markay tagaan asnaamtii waxyaalay sheegan jireen inay wax qaban doonaan maanta waa lumeen oo lawaa beelay galeen macnaha waman adlamu yaa dulmi badan min man cid yaa ka dulmi badan iftaraa abuurtay cala allahi alla dushiisa kadiban been ku abuurtay ulaa'ika kuwaasi yucraduuna waa la bandhigi calaa rabbihim rabbigood dushiisa loo bandhigiyo bannaankaa loo soo saaray wayaquulu waxay dhahayaan odhanayaan alashhaadu markhaatiyadii ku markhaati kacayey waxay dhahayaan haaulaai kuwani alladiina kuwii wey kadabuu been sheegay calaa rabbihim rabbigood dushiisa ku been sheegay ilaahay masabiday oo qafray alaa hooyay lacnatullahi lacnada ilaahay cala aldaalimiina aalimiinta dushooda ha ahaato alladiina aalimiintaasoo yasuduuna jeedin jeediye oo dadka ka jeediya can sabiilillahi jidka ilahay ka jeediya oo wayabquunahaa jidkii raadiya ciwajan qallooc qallooc la raadiyo inuu qallooc samay la raadinayo xaqan toosan iyo tawxiidkan iyo nadaamkan ilaahay dejiyey bay doonayaan inuu qalloocsamo hawadooda u raaco wa hum iyaguna bilaakhirati aakharo hum iyagu kaafiruuna kuwa ku kufriya aakharana wayba ku kufriyeen oo diideen ulaa'ika kuwaasi lam yakuunuu mayna lahaanin mucjiziina kuwa caajis gelin alla subxaana wa tacaala fil ardi dhulka dhexdiisa kuwa ku caajisgelin kara mayna lahan dhulka dhexdiisa kuma caajisgelin karaan maxaa laga wadaa ilaahay tabar la-aan ma dhigi karaan intay xoog ama xeelad isticmaalaan ama cidun kaashadaan rabbi kama fakan karaan subxana wa tacala wamaa kaana ma ahaanin lahum iyaga uma ahaanin min duuni illahi alla kasakow wliyaaa kuwa u hiiliya qaraabo iyo xigaan iyo cid kale toona cid u hiilin karta ma jirto ilahay uma hiilin karto yudaacaf waa la labanlaabi lahum iyaga alcadaabu cadaabkii baa loo labanlaaban cadaab labanlaaban baa la siinaya macnaheedu waxa weeye aladiina kafaruu wasaduu can sabiili illah zidnaahum cadaaban fawqa alcadaab laba cadaab oo labanlaaban bay leeyihiinoo mid waxay ku muteen gaaloobiday gaaloobeen ka labaadna waxay ku muteen dadka ay diinta ka jeediyeen oy sababta u noqdeen saas maana yudaacafu lahum alcadaabu cadaabkii baa loo labanlaabi maa kaanuu maynan ahayn yastatiicuuna kuwa kale adduunyada markay joogeen assamca maqalka kuwa awooda maynan ahayn inay xaqa maqlaan mayna xamili karin wamaa kaanuu maynan ahayn yubsiruuna kuwa arkana maynan xaqana mayna arki karin oo aragga xaqaaba dhibayay macnaha ulaaika kuwaasi aladiina kuwi wey khasiruu khasaaray anfusahum nafyaalkooday khasaareen naftoodii bay khasaareenoo halaa iyo balaaya ugu sabab noqdeen wadalla waxaana lumay canhum xaggooda maa kaanuu waxay ahayeen yaftaruuna kuwa been abuurta sanamyaalkay sheegan jireen iyo dhagaxyaantaay ku talagashadeen adduu aakhare inay wax u qabtaan kuwiina maanta waa lumeeno meri jiraan lama yaqaan laa janaba waxaa xaq ah waxaa sugan annahum iyagu fi laakhirati aakhare dhexeeda hum iyagu al akhsaruuna kuwa ugu khasaaro badan ileeyihiin waxaa dhab ah oo aan shaki ku jirin aakhare inta tegaysaay kuwa ugu khasaaro badan inay iyaga yihiin taasaa shaki ku jira laa jarama waxaa xaq oo sugan annahum iyagu fi laakhirati aakhare dhexeeda hum iyagu al akhsaruuna kuwa ugu khasaaraha badan inay yihiin inta ilaahay abuuraya meesha tegaysa ayagaa ugu khasaaro badan macnaha maxaa yeelay nin ka qaday janno cadaab ilaahayna galay oo ku waaraya nina kama khasaaro badan ina aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati waahbatuu ilaa rabbihim halkaa markii qoladii xumayd laga soo warramay qoladii wanaagsanayda ilaahay taqaanay ee rabbi ku xidhnay waa in laga warramo iyagana ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wacamiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha warwanaagsan oo waahbatuu khushuucay ilaa rabbihim rabbigood u khushuucay ulaa'ika kuwaasi asxaabu ljannati jannada dadkeeda weye hum iyaguna fiihaa jannada dhexeeday khaaliduuna kuwa ku waarayihi matalulfariiqayni labada kooxood xaalkoodu kal acmaa ka indhahala iyo walasami kamid dhagala kal acmaa midka indhahala iyo walasami ka dhagahala iyo walbasiri ka wax maqlaya wasamiici ka walbasiri ka wax arkaya wasamiici iyo ka wax maqlaya oo kale yuy ayay la mid yihiin macna hal yastawiyaani ma siman yihiin masalan xagga xaalka iyo sifada ma ka siman yihiin afalaa tadakaruuna war miyaydaan waantoomaynin oo labadaa qaybood aydan kala saarayn dadka muuminiinta ee camalka saalixa leeyihi qalbigoodu hogaansamay oo wixii loo baahnaa in la rumeeyo o dhan bay rumeeyeen xubnahooduna way hogaansameen oo waajibaadki iyo saalixaadki iyo acmadaacaadkii bay samaynayaan ilaahayna way u khushuucayaan oo way isu dulleynayaan kuwa noocaasi jannada kuwa u saaxiibkaa dadka jannada loogu talagalay waa kuwa wayna ku waarayaan oo jannada dhinacna ka aadi maayaan labadii qolo markii lasoo tilmaamay qolo walba abaalgudka ilaahay agtiisa ku leeyihiinna la sheegay ayaa hadda waxaa la samaynayaa isbarbardhig labada qaybood waxay ka dhigan yihiin oy la mid yihiin mid indhala oo dhagala kaasi waa mid waa dhinac iyo mid indhana leh dhagihiisiina qabo midka indhaha leh dhagihiisiina qabo waa ruuxa mu'minka ee camalka saalixa samaynaya midka dhagahala indhaha la'na waa gaalka ilaahay diinay subxana wa tacala labadaasi masliyiin bal marka nin aan adiga dhagana lahayn oo maantoo dhan haddaad u dhawaaqdo aan ku maqlaynin indhala aan lahayn oo haddaad wax kasta u tilmaanto ood u farfiiqdo aan waxba arkaynin iyo nin yacni lixdiisa lixaad qabo indhihiisiina leh dhegihiisiina leh labadaasi mays wey maya saasaa maselka iyo xaalkoodu qoladana saasoo kale ka dhigan yihiin qoladana sidanoo kale ka dhigan yihin marmar subxana wa tacala sababtuna waxa weeye yacni dadkani indhihii iyo dhegihii ilaahay siiye way ka faa'iidaysteen meeshii ilaahay ugu talagalayna way uga faa'iidaysteen wax anfaca adduunyadoodii iyo aakaradoodana way u isticmaaleen kuwan la dhagahoodii iyo indhahoodii sidii waxaa jirin oo kale ka dhigan yihiinoo maadaama ayna u isticmaalin wixii danahooda ahaa sidii iyagoon ku olin oo kale ka dhigan yihiin saasuu rabbi ilahi subxana wa tacala hal yastawiyaani matalan xaal ahaan iyo sifa ahaan ma ku siman yihiin hadduu arrinku sidaas yahay maxaad u waansoomi lahay maxaad labada qolo intaad kala saarsaan ood kala garataan markaa kadib qolada fiican aad u raaci lahay ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wacamiluu sameeyey asaalixaati acmaasha war wanaagsan oo wa akhbatuu khushuucay ilaa rabbihim rabbigood u khushuucay oo isu dulleeyey ulaa'ika kuwaasi asxaabu ljannati jannada asxaabteeda wey hum iyaguna fiiha jannada dhexeeda khaaliduuna kuwa ku harayo matalulfariiqayni labada kooxood sifadooda iyo xaalkooda iyo tilmaantoodu kal acmaa walasami waalbasiiri waasamiici oo kale ka dhiganta saas kal acmaa mid indhala kii indhahala waalasami iyo kii dhagahala oo dhinaca waalbasiiri iyo kii wax arkayay waasamiici waxna maqlayay labadaasoo kaleetay ka dhigan yihiin macna labada macnaha kooxood ee lasoo sheegay midna mu'miniinta iyo midna gaalada yahay midka gaalkii wuxuu ka dhigan yahay kal acmaa walasami mid indhalalana dhagana aan lahayn indhana aan lahayn dhagana lahayn ka kalena wuxuu ka dhigan yahay waalbasiiri waasamiici mid wax maqlayo wax arkayo way mu'minkiina hal yastawiyaani masibayni labadaa qolo labadaa masibayi matalan xagga sifada iyo xaal ahaanba ku sibayi afalaa tadakaruuna miyaydaan waan toobaynino jidka wanaagsan iyo qolada wanaagsan iyo kooxda wanaagsan miyaydaan raacayn si aad u wanaagsanaataan labadaasi haddaydan sineen midda xun maxaad ugu darmanaysaa wey walaqad arsalnaa nuuxan ilaa qawmihi inii lakum nadiirun mubiin intaasi markii laga soo hadlay oo rusushii iyo waxaan ujeedaa risaalaadkiina laga soo hadlay ilaahay waa tawxiidkiisana laga soo hadlay aad looga soo hadlay labadii kooxood ee mu'miniinta iyo gaaladana lasoo tilmaamay abaalgudkoodana lasoo sheegay halkan waxaa laga gudagelayaa qeybtii suuradda ee qisaska ku saabsane qisooyinkii baa la gudagalay waxaana laga bilaabayaa qisadii nabiyullaahi nuux calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam maxaa yeelay rasuul loo soo diro dad gaaloobay oo jidka tawxiidka ka leexday rasuul loo soo diro ayuu ku horreeyey awalu rusul ayuu ahaayo rususha loo soo diray dad qalloocsamay isagaa u horreeyey walaqad arsalnaa xaqiiqiya waa dirnay buu rabbi yihi subxana wa tacala nuuxan nuux ayaa dirnay ilaa qowmihi qowmkiisii ayaan u dirnay inii lakum qaa'ilan xaal uu leeyahay isaga oo dhahayo oo ku hadlaya inii anigu lakum idinka waxaan idiin ahay nadiirun dige mubiinun oo digniintiisu cadda anlaa tacbuduu ha caabudina ila allaha alla mooye cid kale ha caabudina maxaa yeele inii anigu akhaafu waan cabsan calaykum dushiina waxaan idinka cabsan cadaaba yowmi lmaalin cadaabkeed aliimin oo xanuun bada wax xanuunjiya faqaala waxay yidhahdeen almalow akhyaartii waxay yidhahdeen aladiina kuwaasoo kafaruu gaaloobay oo min qowmi qowmkiisa ka mid odayaashii qowmkiisa ka mid ahaa waxay yidhaahdeen maa naraaka kuma aragno nuuxow ilaa basharan bashar mooye wax kale kuma aragno bashar bini aadam oo mitlana anagoo kala wamaa naraaka kuma aragno bay dhan ittabacaka inay ku raaceen ila aladiina kuwii mooye hum iyaguba araadilunaa yacni waxa weeyaan kuwa nagii liitay ah alaraadil waxaa la yidhahdaa kuwa nagii xumaa hum iyaguba araadilunaa kuwa nagi xumaa baadiya ra'yi ra'yikiisa muuqda inay kugu raaceen wax kale ma aragno wamaa naraaka kuma aragno ittabacaka inay ku raaceen ila aladiina kuwii mooye hum iyaguba araadilunaa kuwa nagii xumaa baadiye ra'yi ra'yikiisa muuqda ama kiisa u horeeya inay kugu raaceen wax kale loogu aragno wamaa naraa ma aragna lakum idinka calaynaa dushanada min fadlin wax dheeraad inaad wax nala dheertiinna nooma muuqato bal nadunnukum waxaaban idiin malaynaynaa kaadibiina beenalayaal inaad tihin nuuxow adiga inta kuma raacday inaad been sheegaysaan bay nala tahay wuxuu yidhi nabillaahi allah subxana wa tacala wuxuu yidhi nuux baanu dirnay qowmkiisii baanu dirnay waxaa lala diray war waxaan ahay mid idiin digayo digniintiisu cadda muhiimadaydu waa inaan idiin digo oo mustaqbalka iyo dhibaatada idinku soo socotee soo fool leh inaan idinka digo waxaan idinla imid ha caabudina cidaan alla ahay anlaa tacbuduu ila allah mabda'aas waa mabda'a kutubta ilaahay soo dejiyo dhan ay ku salaysnayd baaqa ay rusushu la yimaadeen kulligood kelimadaasa warraysta anlaa tacbuduu ila allah waa ku dhig wey idaan allahina caabudina waxaan idinka cabsanayaa maalin cadaabkeedu xanuun badan yahay maalinkaasaan idinka baqaya maalinkaasi waa maalinkee yani yani cadaab maal cadaab xanuun badan oo maalin imaan doono maalinkaasi ama waa maalinka la halaagi doono ama waa maalinka qiyaamada oo cadaabka weyn imaanaya macna sidaa markuu ku yidhi qoladii mar walba rususha ka hor imaan jirtay oo bulshada qaybta u talisa odayaashooda iyo hogaankii bulshada ah ayaa waxay yidhaahdeen nuuxow horta wax kale kuma aragna bashar umaanu ku aragna bini aadam haddana annagoo kale ah yacni basharnimadaaba eed aba basharnimadii baa agtooda dembi ka noqotay macnaha waxay filayaan haddii ilaahay cid u soo dirayo xagga ilaahay looga imaanayo inuu malag u yimaado marka bini aadan annagoo kala umata haddaad xataa bini aadan aad ahaan jira wuxuu nagaga gedislan lahayd waxbay ahaatay laakiin midlana annagoo kala umata sida nadoo kale u taallaa ayib taasi waa midda labaad weeye dadka ku raacaya ilaa iyo hadda ku raacsanna waa bulshada inteeda ugu liibatay araadiluna waa dadkii iska dallayda iyo masaakiintii iyo kuwii shaqooyinka hoosahayay iyo xabaguratadii iyo wixii baa ku raacay dadkii waaweynaaye bulshada ka muuqday ee madaxda ahaa iyo odayaashii iyo hogaasiyadii iyo raggii jagooyinka haye iyo raggii yani fikirkii iyo caqliga lagu ogaa iyo wixii kuma raacin hadday xataa kuwaasi ku raaci lahay waxumaan kurubaxmaan mu yeeli lahay laakiin dad bulshada intii ugu liidatay baa ku raacday araadiluna ayaguna kugumayna raacin arrin ay ka fiirsadeenee baadiya ra'yi ra'yikiisa muuqda oo marka ugu horraysaba usoo baxay bay kugu raaceen arrin ay ka baaraandegeen oy dhuuxeen oy si fiican uga fiirsadeen maaha baadiya ra'yiga waxaa la yidhahdaa arrinka markaad fiiriso ra'yiga marka ugu horraysa kaaga soo baxa intaana weli si fiican uga fiirsadinoodan uga baaraandeginoo u shaandhaynin waxa ugu horreeya kaaga soo baxa la yidhahda baadiya ra'yi la yidhahda marka arrin aynan ka fiirsanin bay kugu raaceen ama baadiya ra'yi ra'yiga kiisa u horeeya oo baadi'a bay markaa noqonaysa ra'yigii u horreeyey bay kugu raaceenoo markii ugu horraysayba markaad ula timinba ayagoon ka fiirsanin bay ku raaceen marka dad marka ugu horreysa waa dad masaakiin ah bulshada qaybteeda miskiinkaayi ta labaad weeyaana waxayna ka fiirsanin bay kugu raaceen marka taana waa eed labaad eedda labaadee lagu hayo haddaad kuman tahay may dadkan madaxdii ku raacan saas weligood waa tan weligoodu waa saasoo ayagu dadkan adduunye raaci waxay wax ku qiimeeyaan waa adduunyada mabaadi'da waxay ku qiimeeyaan waa adduunyada adduunyada ninkii wataba agtooda magac kale oo qiimo kale oo in la raaca mudan laakiin adigu haddaanan waxay qiimeynayaan aanan waxba ka haysanin agtooda waxba kama tin kuwan masaakiinta ay leeyihiin ay leeyihin waxaanaan ku raacayna waa dadka sidoodaba rususha raaca nabi maxamed yaa raacay addoommo iyo dad masaakiin abaa markii ugu horraysa usoo horreeyey waxay yidhi iyagu waxay ilaashanayaan ma jiro ayagu kursi ma ilaashanayaan magac ma ilaashanayaan adduunye ma ilaashanayaan bannaankay taagtaagay xaqa iyo iyaga waxaa ka dhexeeya unanay arkaan bas laakiin qolyahan kale adduunyada raacay xarko kaloo waaweyn baa ku xidhan xaqii inay horta fahmaan baaba ku adag ma anagoo madaxa laguleey ma anagoo macnaha kana ma anagoo odayaal ma anagoo kana baanu hadda yani waxa wiilka miskiinka waxba haysan macna marka yani sunnada ilahay baa waxay ku duraarsatay dadka masaakiintii inay dacawaadka u horumaraan oo khayrka iyagu u horeeyaan tiibay marka eed ka dhigayaan macna waxaa kaloo yidhahdeen wax aad nala dheertihiinna nooma muuqato ris xaqiina lama dheerinin haddaad diintii la timi kuwana ku raaceen waxbana lama dheerinin maad wuxuu dheeraada la timaadaan haddaad xagtiin waxaad nala dheertin ma jiro bal waxaanu idiin malaynaynaa inaad beenalayaaltiin oo waxaad sheegi karaageeta walaqad arsalnaa xaqiiqiya waan dirnay nuuxan nuux ayaa dirnay ilaa qawmi qowmkiisii ayaan ku dirnay ayaan u dirnay inii anigu baan la dirnay lakum idinka nadiiru nadiir baan diga ayaan idinaha mubiinun oo digniintiisu cada allaa tacbuduu baan la dirnay ha caabudina ila allaha alla mooye inii anigu akhaafu waan cabsan calaykum dushiina cadaaba yawmin maalin cadaabkeed baan idinka cabsan aliimin oo waxanuujiya faqaala markaasa waxay yidhahdeen almalau kooxdii waxay yidhahdeen aladiina kuwaasoo almalau madaxyaweyntii waxay yidhahdeen aladiina kuwaasoo kafaruu kufriya oo min qowmihi nuux qowmkiisa ka midi waxay dhaheen maa naraaka kuma aragno ilaa basharan inaad tahay mooye bini aadam oo mitlana annaga oo kale ah waxbaa nala dhereen wamaa naraaka kuma aragno ittabacaka inay ku raaceen ila aladiina kuwii mooyaane hum iyaguba araadilunaa kuwa nagii xuxuma ardaalada nagii xuxumaay dadka ugu hoyseeyay umaa ku raacay baadiya ra'yi ra'yikiisa muuqda ra'yi midkiisa muuqdo banaanka iska yaallo laga baaraandegin oo aynan si fiican u dhuuxin bay kugu raaceen arrinayna ka fiirsaninba iyaguba laftooda kugu raaceen wamaa naraa mana aragno laka adiga wamaa arag naraa ma aragno lakum idinka inay idiin sugnaatay nuuxiyo inta raacdayba ka wadan lakum idinka inay idiin sugnaatay calaynaa dushanana min fadlin wax dheeraada inuu idiin sugnaaday waxaad nala dheertihiinna oon idinku xilanana ilaa maanta idinkama muuqdo bal nadunnukum waxaaban idin malaynaynaa kaadibiina beenalayaal inaatiin kuwa been sheegaya inaatiin baaban idiin malaynayna qaala wuxuu ihi nabi nuux calayhi salaam yaa qowmi qowmkay ara'aytum balka warraba bal warraba in kuntu haddaan ahay calaa bayinatin mid cad dusheeda haddaan ku sugnaa oo min rabbii xagga rabbiga ka timid oo wa aataanii alla uu isiiye raxmatan naxariis min cindii agtiisa uu iga siiyey oo fa cummiyat la indhatiray yani tii cadday la qariyey calaykum dushiin lan idinka qariyey anulzimkumuu miyaanu idinku laaziminaynaa haa bayinadii miyaanu idinku laaziminayna idinku qasbaynaa walxaal antum idinku lahaa iyada kaarihuuna kuwa kahanaya aad tihiin wayaa qawmi tolkayow laa as'alukum idinma weydiisanaya calayhi dushiisa waxyigan aan idin gaadhsiinayo dushiisa idinku weydiisan maayo maalan waxoola in ajriya aniga abaalgudkaygu ma ahaanin ilaa cala allahi alla dushiisa mooye wamaa ana aniguna ma ihi biqaaridi aladiina kuwii mid eryaya oo caydinaya aamanuu rumeeyey maxaa yeelay inahum iyagu mulaaquu waxay mulaaquu rabbihim rabbigood kuwa la kulmayo weeye walaakinii aniguse araakum waxaan idin arkaa qawman qowm baan idiin arkaa tajhaluuna oo caqli fudud inaad dad caqli fudud waxgarad inaydaan ahayn baa ii muuqata wayaa qowmi qowmkaygiiyo man yansurunii yaa ii hiilinaya min allahi alla xaggii yaa iiga hiilinaya in taradtuhum haddii aan caydiyoon kuwan eriyo afalaa tadakaruuna miyaydaan waantoomaynan iyaga wax qaadanaynin buu leeyahy nabiyullahi nuux calayhi salaam wuu jawaabo wuxuu ku yidhi warbal ka warrama haddaan xujo cad iyo burhaan cad oo xagga rabbigay ka timid ku dul sugnahay waxaa wato hadduu xaq yahay burhaan cad oo idin qancin kartana haddaad rabtaanna aan wato bal ka warramo xagga rabbigay iyo agtiisana naxariis layga siiyey waa risaalada ilaahay inuu nabi ka dhigto soo dirsaday naxariis xagga ilahay haddaan ku dul sugnahay ka warramo oo laydinka qariyey bayinada iyo xujadaana laydinka indhatiray fa cummiyad la qariyey calaykum dushiina laydinka qariyey xujadiiba haddaydaan arkaynin ka warramo oo burhaantii bannaanka taallayba aydaan arkayninba miyaanu idinku qasbaynaa xataa haddaad kahanaysaan wixii haddaydaan qaadanaynino khiyaarkiina inaad ku qaadataan diideen xujadii iska caddaydna caddaanteedii aynaan waxbaba ku arkayninba oo laydinka indhatiray oo laydinka qariyey hadda miyaan idinku qasbi uley miyaan idin qasbi karaa anugu haddaydaan rabin miyaan idinku qasbi karaa qowlkaygiiow anigu xoola idinma weydiisan xoola ajirkaygiiyo ujuuranaydo alla dushayda wey dushiisa weeyaanoo allaan anigu ka sugayaayo yani waxa weye ii ballan qaaday idinka waxba idinkama rabo yacni xoola aan idin weydiistay iima diidaysaan xoola aan idin weydiistay bakhaylnimo bini aadan xoola aan idin weydiistay iima diidaniden idinkaan iskin ii diiday tan aad leedihiin masaakiin baa ku raacday dallay baa ku raacday dadkii xumxumaa baa ku raacay aan leedihiinna hadda anigu dadkan ma caydhin karo wamaa ana biqaaridi aladiina aamanuu dadka mu'miniinta ma eriyayo waxaa ka muuqata inay ku yidhaahdeen haddaad rabto inaanu ku raacno annagiiyo kuwan kadaata masaakiintii weligana meel maanaa wada fadhiisanine iska il horto kuwana dhaafi odayaashii reerka iyo madaxdii iyo dallaydii masaakiinta ahaabaa hal meel soo wada fadhiistay taasay ka santaagaya meelna isugu kaana keeni maysid mar bena quraan kuwan iska eri rabbi subxana wa tacala nabigeena xataa waa keen soo maro walaa tadridi aladiina yadcuuna min duuni illah ha eryin baa leyidhi kuwan masaakiinta ee kula jooga soo ma maxaa yeelay adigana xisaabtooda kuma saarna xisaabtaaduna iyaga iyaga ma saarna dad ilaahay rumeeyey ma eri kadib baa nabiga yidhi sal alay slam soo ma waa kii markii ilahi subxaana wa tacaala yani usoo yani usoo diray salaamta iyo hadalka wanaagsan oo nabi ku samaray suuratu lancaam marka dadka noocan oo kala ee yasayaane alla rumeeyey baa alla agtiisa qiimo ku leh nin kanaa oday ah iyo nin kanaa madaxa iyo nin kanaa xoolale iyo nin kanaa magacle ilahay agtiisa waxba kama ah laakiin ilahay agtiisa maxaa wax ka ah iimaan iyo camal saalix u leey ilahay buu rumaysanyay baa wax ka ah saas macana marka waxaa la wuxuu ku yidhi dadkan anugu ma eriyayo mu'miniinta ah ilaahay bay la kulmayaan hadday alla la kulmaanoo berrita i dacweeyaan oo dhahaan wuuna eriyey xaggeen ku baxsanay miyaan baxsan karaa maya maxaad kuwan kadaata iskibirku ka batay ee iskibrinaya uga dooratay addoommadan ilaahay ee wanwanaagsan ee masaakiinta ah haddii la yidhahdo hadalkaasi meel looga bax male waxaa ii muuqata buuri inaad jaahiliin tihiin wa ficlan jaahiliin nimanka adduunye un miisaankoodu yahay xoola ma haystaabaa miisaan wa magac ma leeyahay baa miisaan u ah shaga ma leeyahay baa miisaan u ah intaa dadka miisaanka ka dhigay macaqli bay leeyihi waa jaahiliin aan wax garab ahay maxaa yeele waxaa ka maqan miisaankii iyo miqyaaskii saxda ahaa ee addoommadu ku kala fiican yihiin ama ku xun yihiin oo ah ruuxa dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisa iyo diintiisa iyo caqiidadiisa iyo taasaa miisaanka ah maadaama miisaankii ka lumay walaakinii araakum qowman tajhaluuna wa aan wax garab ahayn baa diimaqana qowmkaygiiow yaa ilaahay iiga hiilinaya haddaan eriyo kuwan masaakiinta muminiintan haddaan eriyo yaa ilahay iga qabanaya miidaan waan soo melin oo dad wax garab axay wey macana qaala wuxuu yihi nabi muuse calayhi salaam yaa qowmi qowmkayow ara'aytum bal warrama in kuntu haddaan ahay calaa bayinatin mid cad xujo cad dusheeda haddaan ku sugnaa oo min rabbii xagga rabbigay ka timid oo wa aataanii uu i siiyey alleh raxmatan naxariis uu i siiyey min cindii agtiisa iga siiyey facummiyat oo facummiyat la qariyey bayinadii iyo xujadii la qariyey calaykum dushiina laydinka qariyey xujadii iyadoo iska cad haddana idinka laydinka qariyey anulzimukumuuhaa bayinadaa miyaanu idinku qasbaynaayoo miyaanu idinku laasiminaynaa walxaal antum idinku lahaa iyada kaarihuuna kuwa kahanaya atiin idinkoo kahanaya oon rabin miyaanu idinku qasbaynaa ma idinku sandulaynaynaa way macna wayaa qowmi tolkayow laa as'alukum idinma weydiisanaya calayhi waxyiga dushiisa maalan wax hoolaa idin weydiisan maayo in ajriya ajirkaygu ma ahaanin ilaa cala allahi alla dushiisa mooyaane ilaahay maa wax kaga doonaya wey wamaa ana anugu ma ihi bidaaridi ladiina kuwii mid eriyaya aamanuu rumeeye kuwii rumeeye mid eriyaya ma ihi oo fadhiga majliskayga ka cayrin maayo maxaa yeelay inahum iyagu mulaaquu rabbim rabbigood kuwa la kulmayo wey rabbigood bay rumaysan yihiin oo la xisaabtami doona anigana xisaabtoodu ima saarna walaakinii nagu noqoya araakum waxaan idiin arkaa qowman qowm baan idiin arkaa tajhaluuna oo jaahilnimo samaynaya caqli fudud oo wax garab ahayn baan idiin arkaa wayaa qowmi qowmkayow man yansurnii yaa ii hiilinaya min allahi alla xaggiisa yaa iiga hiilinaya in daradtum haddaan eriyo kuwa afalaa tadakaruuna miidaan waan toonay yaa iga celinaya ilaahi subxaana wa tacaala oo iga qabanaya kuwan masaakiinta haddaan eriyo way macana walaa aquulu ma odhanayo lakum idinka idinka odhan maayo hadalkiisa waa lisocdo cindii agtayda waxaa ahaaday khazaa'inullahi ilahay khasanadihiisa walaa aclamu lghayba haybkaan ogahayna idin dhihi maayo cilmiga maqan baan ogahayna idin dhihi maayo walaa aquulu odhan maayo inii anugu malakun malag baan ahay malag baan ahayna idin dhihi maayo ma ihi bini aadam saa idin dhihi maayo walaa aquulu dhihi maayo liladiina kuwii ku dhihi maayo tasdarii ay liidayso acyunukum indhihiinu ay liidayaan kuwaana ku dhihi maayo lan yu'tiyahum allahu alla siin maayo khayran khayr siin maayo kuwaana saa ku dhihi maayo waa saad idinku wadataan maxaa yeelay allahu alle ayaa aclamu og bimaa fii anfusihim nafafyaalkooda waxa ku dhex sugan ilaahay baa og innii anugu idan markaa haddaan saa ku dhaho la min alaalimiina aalimiinta ayaan ka midah anaa markaa garab daraway macna wuxuu leeyahay nabilahi nuux calayh salaam waxaanan ahayn idiin sheegan maayo saas man intaan isu kiin afuufo waxaanan ahaynoo beena idiin sheegi maayo idin dhihi maayo kaydad ilaahay baan gacanta ku hayaayo haddaad isoo raacdaan waana idin dheerjin idin dhihi maayo waxaa kaloonan idinma haynin cilmiga maqan baan ogahayna idin dhihi maayo ilahay baa saas laa taas malag baan ahaye isoo raacana idin dhihi maayo idin khaldi maayo dadkan aada yasaysaan eed xaqiraysaanna ku dhihi maayo ilaahay khayr siin maayo saad idinku leedihiinoo ku dheh leedihiin ku dhihi maayo maxaa yeele rabbigood bay la kulmayaano ilaahay baa naftooda waxa ku jira og qalbigooda waxa ku jira ilahay og maanaa ogan kara nin walba qalbigiisa waxa ku jira buu ilaahay kala xisaabtami doona hadduu xun yahay iyo hadduu wanaagsan yahay laakiin anugu inaan iska dhaho khayr la siin maayo hade ma qalbigooda waxa ku jira anugu naftooda waxa ku jira ilahay og ilahay baa lala xisaabtami doona anugu hadalkaa dhihi maayo anugu haddaan saa yeelo dhaalimiinta ka mid ah wey macana sidaa waxaan kusoo marnay oonu ku soo baranay inaynan rusushu sideedaba dadka aynan ku kaxaysanin sheegasho ay sheegtaan waxaynan ahayn saas maana inaad waxaan jirin baan sheegayaa oo xaqiiqo aan jirin baan iska dhigayaa si dadku ii raacaan berrinta soo beentaadi loo tegi maayo haddaad tidhaahda adduunka ayaan idiin kala fidinaya oo haddaad i raacdaan kaydadka dhulka ku jiriya samada waxa ku jiro dhan baan hal mal idinku firdhinaya oo aad ku tidhaahda may ee waxaan ogahay wax kastoo maqan baan ogahay ood ku tidhahda bini aadamba mayhiya marag baana ood ku tidhahda awliyaan ahay oo samadiiyo dhulkaan kala hayaa oo sidaa dadkii aad ku kaxaysato berinta beentaanunbaa loo tegi rususha been ma sheegan war sidaasaan ahay bini aadan baan ahay ilaah baa isoo dirsaday intaa midna may saa igu raaca ama igu diida khiyaar idinkaale saasaa la doonaya xaqaa'iq baa la doonaya dadka in lagula dhaqmo laakiin dadka wahmiyaad iyo waxaan jirin in loo sheegayo ma ah saas macana walaa aquulu ma odhanaya lakum idinka idinku dhihi maayo cindii agtayda waxaa ahaaday khazaa'inullahi ilaahay khasnadihiisaa ahaaday idin dhihi maayo gacantaan ku hayaa wixii kayd ilaahay lahaa oo dhan idin dhihi maayo sheegan maayo midaa iyada walaa aclamu ma ogi alghayba waxa qarsoon iyo cilmiga maqanna ma ogi taana idiin sheegan maayo oo intii ilahay iga ogeysiiyo baan ka ogahay wey walaa aquulu dhihi maayo inii anigu malakun malag baan ahayna idin dhihi maayo bini aadam bashar idinkoo kalaamaan walaa aquulu dhihi maayo liladiina kuwii ku dhihi maayo tasdarii ay liidayso acyunukum indhihiinu kuway liidayaan oo xaqirayaan kuwaa ku dhihi maayo lan yu'tiyahum allahu alla siin maayo khayran khayr siin maayo sidaana kuwaa ku dhihi maayo oo maxaana ugu dhahay allahu alle ayaa aclamu og bimaa fii anfusihim nafafyaalkooda dhexdooda waxa ku jira iimaanku inuu dhab ka yahay iyo in kale ilahay baa ka warhay ilahay baana kala xisaabtami doona aniga maxay jiri waxaas inii anugu idan markaa haddaan saa dhaho la min alaalimiina aalimiinta ayaan ka mid ahay wuxuusan ahay ninkii sheegta waa aalim macnaha kalaabisi sawbay zuurin lama maro oo beena nin xidhay oo kalu ka dhigay qaaluu waxay yidhahdeen yaa nuuxu nuuxow qad jaadaltanaa waad nala dooday oo fa agtarta waad badisay jidaalanaa doodannadii baad badisay ee fa'tinaa la imow noola imow bimaa tacidunaa waxaad noogu yamoo hayso in kunta haddaad tahay min asaadiqiina kuwa runta sheegaya haddaad ka midta qaala wuxuu yidhi inamaa ya'tiikum waxa uun idinla imaanaya bihi kaa isaga allahu alle ayaa idinla imaanay in shaaa hadduu doono wamaa antum idinkuna ma tihidin bimucjiziina kuwa ilahay caajis gelin kara walaa yanfacukum idinma anfacayo nusxii aniga naseexadaydi anfici mayso in aradtu haddaan doono an ansaxa inaan naseexeeyo lakum idinka inaan idiin naseexeeyo haddaan doono naseexadayda wax idiin tali mayso in kaana haddii uu yahay allahu alla yuriidu mid doonaya an yuqwiyakum inuu idin habaabiyo inuu idin lumiyo alla hadduu doonayo naseexadaydu iyo hadalkaydu waxba idiin tari maayo huwa isaga ayaa rabbukum rabbigiin ah wa ilayhi xaggiisaana turjacuuna laydin celiyay hadalkii markay doodii dheeraad oo laisku celceliyey iyaguna hadleen xeyn nuuxna u jawaabo jawaabtii laisku celceliyey wartidii hadalka waxay yidhahdeen nuuxow nuuxow war badan lama rabaynaya waxba hadalka habadinaysa waad nala dooday doodiina waa badisay hadalkiibaa nagu badisay waxaan aada nooyamo hayso keen baa leeyi waxba iskula hadhin cadaab baa idiin imaan waa laydin baabi'in waa laydin jari waad rogmanaysaan soo namays soo daabale waxbays fa'tinaa bimaa tacidunaa in kunta min asaad hadday runtaas waxaad jirin baaba nagu quuqinaysaaye la kaali maayo waxaad sheegayso keen saas yii wuxuu yidhi nabiylahi muusa nabilahi nuux calayhi salaam wuxuu yidhi war ilaahay unbaa horta idin keeni kara inamaa ya'tiikum bihi illah cadaabkan ilaahay unbaa keeni kara hadduu doono alla subxaan ma aha aniga jeefkayga kuma jiro gacantaydana kuma jiro yacni hadduu gacantayda ku jiro arrintuu si kaleba noqon lahayde laakiin ilaahay baa idiin keeni hadduu doono oo idinla iman allana ma caajisgelin kartaan oo kama fakan kartaan cadaabkiisana kama baxsan kartaan aniguna hadalkan idin leenahay naseexadan iyo wax sheegmadan aan idiin sheegayo waxba idiin tari mayso oo idin anfici mayso hadduu alla subxaana wa tacaala inuu idin baadiyeeyo doonayo maxaa yeele isagaa rabbigiina isaga ayaa idin maamula hadduu baadinimo idinla damcay iyo inaad baadiyowdaan si kasta haddaan idinku caqli celiyo oo si walba idinla hadlo oo dhinac walba idinkaga yimaado waxba idinku tari mayso maxaa yeele te ilaahay unbaa socon dad aan khayr lala doonin baan u muuqataa wey anigana hadalka aanidhi waa uun xillay saaray dad wax ka soo socdaanna ma tihidin alla ayaa idinle isaga ayaadna u noqon doontaan wuuna idinla xisaabtami doonaa wey macana qaaluu waxay dhadeen yaa nuuxu nuuxow qad jaadaltanaa waad nala dooday oo fa agtarta waad badisay jidaalanaa doodannadana waad badisay aad buu hadalkaagu u batay bili ee fa'tinaa noola imow bimaa shayga taciidunaa aada noo yaboohayso cadaabkana aad noo yaboohayse noogu hanjabayso la kaale bay dhahay in kunta haddaad tahay min asaadiqiina kuwa runta sheegaya haddaad ka mid tahay hadday runtaa tahay yabohaasi hadduu runtaa yahay macna qaala wuxuu yidhi inamaa ya'tiikum waxa uun idinla imaan bihi cadaabka waxa uun idinla imaanaya allahu alle unbaa idinla imaan in shaaa hadduu doono cid kaloo idin keeni karta ma jirto waa saas raxima allahu man carafa qadra nafsihi tabartaada ha gudb tabartaada ha gudbinoo soohin aan lagugu talagelin ha gelin anaa cadaabka idiin keenaya iyo waad arki doontaan ma ilaahay baa idiin keeni hadduu doono saa ku gaas adig intaa tahay haqaas wamaa antum idinkuna ma tihidin bimucjiziina kuwa ilaahay caajis gelin oo ka fakanaya ma tihidin walaa yanfacukum idinma anfacayo nusxii aniga naseexadaydu idin anfici mayso in aradtu haddaan doono an ansaxa inaan naseexeeyo lakum idinka idin naseexeeyo in kaana haddii uu yahay allahu alla yuriidu mid doonaya an yabruyakum inuu idin habaabiyo idin lumiyo hadduu alla habow iyo lumin idinla rabo naseexadaydu waxba idin qaban mayso waxba idinku tari mayso naseexadaydu in huwa isagu alla rabbukum rabbigii waay waa midka idinlaha idin maamula wa ilayhi xaggiisaana turjacuuna laydin celinaya am yaquuluuna ma waxay leeyihiin iftaraahu maxamed baa been abuurtay qur-aanka qul waxaa badanayo in iftaraytu haddaan been abuurtay oon anigu jeeskayga kala imid fa calaya dushayda ayuu ahaaday ijraamii dambaabidayda dambaabidda anigu aan dambaabi waa u dushay wa ana aniguna berii'un beri baan ka ahay mimaa tujrimuuna ay min ijraamikum dambaabidiinana aniguna beri baan ka ahay wa uuxiya waa la waxyooday ilaa nuuxin nuux waxaa loo waxyooday annahu amarya shaniya lan yumina inuusan rumaynayn lan yumina ma rumaynayo min qowmika qowmkaaga xaggiisa ilaa man cid mooye qad aamana rumaysay hadda ka hor cid dambe oo ku rumayn doonta ma jirtaan ee falaa tabtais ha baasaysanin bimaa kaanuu waxay ahayeen yafcaluuna kuwa samaynaya mulk iyo walbaha iyana kugu ridi way macna wasnac waxaad samaysaa nuuxow alfulka doontii same biacyuninaa indhaha naga xaalaad ku sugan tahay annagoo ku ilaalinayna wey wa waxyinaa waxyiga naga xaala aad ku sugan tahay walaa tukhaatibnii ha igala hadlin nuuxow fi ladiina kuwii dhexdooda dalamuu dulmiga sameeyena ha igala hadlin maxaa yeelay inahum iyagu muqraquuna waa kuwo la maanshaynayo biyo lagu halaagi doone am yaquuluuna iftaraahu aayaddaas labada waa suurtagal baa leey inay qisadii nebi nuux raacsan tahay oo qisada dhexdeeda ay ku jirtaa ee hadalku uu nebi nuux qisadiisii ku saabsay oo waxay noqonaysaa am yaquuluuna iftaraahu ma waxay leeyihiin nuux baa been abuurtay qul waxaad dhahdaa nebi nuuxow saasay noqonaysa in iftaraytuhu fa calaya ijraamii haddaan anigu been abuurtay anaa dembigayga iskale aniguna dembigiina beri baan ka ahay ama ma ahe waxay noqonaysaa aayadani nebi maxamed bay ku saabsan tahay salawatu rabbi wasalaamu caleyh oo waxay noqonaysaa qisadii nebi nuux intay dhexda joogtay oo dooldoodii soo dhammaatay welina halaagii iyo tabaabshadiisii aan la gaadhin ayaa waxaa la soo dhexgeliyay aayaddaasoo nebi maxamed lagula hadlaya salawatu rabbi wasalaamu caleyh oo qowmkiisii ka warramaysa waxay noqonaysaa marka sidaynu marnay am yaquuluuna iftaraahu nimankii reer maka iyo gaaladii carabtu ma waxay leeyihiin qur-aanka maxamed baa been abuurtay waxaad dhahdaa nebiyow haddaan anigu been abuurtay dembigeeda anaa iskale dembigiinana beri baan ka ahay inay marka nebiga ku saabsan tahay oo lasoo dhexgeliya baa suurtagal ah kadibna qisada qeybteedii kale loo gudbay ayib markii laga qustay nabiyullaahi nuux calayhi salaam baa la wargeliyey markay muuqatay inayna waxba ka soo jeedin nuux qowms oo sagaal boqol iyo konton sano uu dhex joogay oo intaa ay doodu socotay oo wax u gudbinayay ayaa markaa nebi nuux waaka go-aankiiba xagga ilahi weeyey waxaa la yidhi nuuxow intii hadda ka hor ku rumaysan mooye wax ka dambayn doono ku rumayn doono ma jirto wax hadda ka dambeeyo oo aada sugtaayo ku rumeeyaa ma jiro arrinkaas yuusan ku murginin waxay samaynayaan iyo dhaqanxumaday ku kacayaan yuusan ku warbahaarinoo baase ha baasaysanin oo dhib ha u arkin baa leyi ta labaadna nimanka go-aan baa laga qaatay oo cagtaa la marin rabaaye diyaargarow baa leyi adiga iyo inta ku rumaysay qaabkaad ku badbaadi lahaydeen doon samee baa leyi doontii hagaajiyo salcee doontii salcee baa layidhi annaga oo ku ilaalinayno oo indhahanaga xaalad ku suganta biacyunina waxaa laga wadaa rabbi indhuu leeyahay oo sugan oo xaqiiqi oo indhaha khalqiga aan shabihine laakiin waxaa laga wadaa biacyunina waa la ilaalinaya doonta markuu samaynayo dhib lama soo gaadhsiin karo ilaalo ilahay buu ku jira subxana wa tacala ta labaadna waa waxyina adigoo ku sugan waxaa laga wadaa doonta qaabkuu u samaynayo waa loo waxyoonaya doonta xaggee baa mismaar laga gelinaya mismaarka la gelinaya intee la egyahay alwaaxda see la ysugu xidxidhahayaa waxyi xagga ilaahay ka yimid buu ku hagaajinaya tilaabaduu qaadayba waa loo tilmaamaya saas macnaha yani sidaa yeel oo halkaa alwaaxda ku dhajiyo oo halkaa shaygaa ku dhajiyo yani waxyi rabbi buu ku hagaajinaya inta uu hagaajinayana waa la ilaalinaya saasaa rabbi u sheegay subxana wa tacala kadibna rabbi wuxuu ku yidhi nimankaa markaan halaago arrinkooda haygala hadlin baa lay ilaahu maxaad saa u yeeshay iyo hebel maxaad ugu naxariisan weyday iyo hebel cadaab ka badbaadi iyo hayla soo qaadi barbi subxana watacala inahum muqraquun cagtaa la marin doonaayo biyo ayaa lagu halaagi doonaaye markaan halaago igalama hadli kartid bu rabbi ku yiri subxana watacala am yaquuluuna ma waxay leeyihiin iftaraahu wuu been abuurtay oo maxamed baa been abuurtay haddaynu taa iskaga wadno oo nidhahdo aayadu waa lasoo dhexgeliyey qisada am yaquuluuna ma waxay leeyihiin iftaraahu maxamed baa been abuurtay qur-aanka qul waxaa dhala nabiyo in iftaraytu haddaan been abuurtay qur-aankoon anigu la imin fa calaya dushayda ayuu ahaaday ijraami aniga dembigay waa dembi weyntaasi laakiin waxaabad ku xil la-aataan anigaa taa iskale hadday dhacdo wa ana aniguna beriiun beri baan ka ahay mima tujrimuuna ay min ijraamikum dambaabidiina aad dambaabaysaan anna beri baan ka ahay kuma jiro idinkuna waxaad wadaan wa uuxiya waa la waxyooday ilaa nuuxin nuux waxaa loo waxyooday annahu arrinku inuu yahay annahu shani lan yumina ma rumaynayo min qowmika qowmkaaga xaggiis xaal uu ka mid yahay ilaa man ciddii mooyaane qad aamana rumeeye hadda kahor intii horay kuu rumaysay mooye cid kale ku rumayn mayso ayaa loo waxyoodo loo sheegay ee falaa tabta'is ha baasaysanin bimaa kaanuu waxay ahaayeen yafcaluuna kuwa samaynaya waxa ay samaynayaan ha baasaysanino waxba ha dhibsanino ha ka murg wasmac salcee alfulka doontii salcee biacyuninaa indhaha naga xaalaad ku sugan tahay oon ku ilaalinayno wa waxyinaa waxyiga naga xala aad ku sugan tahay oo doonta qaabkaad u samayn lahayd laguu sheegi doono walaa tukhaatibnii ha ila hadlin ha igala hadlin nuuxow fi ladiina kuwii dhexdoodii arrinkooda dalamuu dulmiga sameeyey kuwaana ha igala hadlin arrinkooda markaan halaago inahum iyagu maxaa yeele muqraquuna kuwa la maanshaynayo biyo lagu hafin doono lagu halaagi doono wey hada wabilahi tawfiq sal allahu alay slam ala nabiyina muxamed